alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu alayhi wala aalihi wasaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa ugu horayn ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaan u mahadnaqayaa ilaahay noo suurtogeliyey inaynu galabta madashan ku kulanno masjid annakhiil innakoo iswaaninayna oo diinteenna wax ka mid ah isu tilmaamayna falilaahi alxamdu walminna waxaa kaloo runtii mahadsan walaalada guddida masjidka ee soo tartiibiya nadwadan qiimaha badan ee halkudhegeedu uu ahaa haadihi hiya asalafiyatu facrifuuha waa tan salafiyadii ee garta oo ha ka habaabina walaalayaal intaa dabadeed waxaa kelimadeennu ay ku saabsan tahay maanta alfuruuqu aljaliya bayna addacwati asalafiya waaddacawaati alxisbiya farqiyada ugu muuqaalka badan ee muuqdee daahirka ah ee waxa weeye lagu kala saarayo dacwada salafiyada iyo dacawaadka ururada ee xisbiyada waxaa runtii uu tashaabuh ama tadaakhul ka dhaxeeya oo iska agdhow usuusha addacwa salafiya iyo furuuqda lagu kala saarayo salafiyada iyo dacawaadka kale waayo asal kastoo usuusha dacwada ka mid ihi waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ay dacwa salafiya kaga duwan tahay dacawaadka kale markaa nooc tashaabuha ama isku dhowaansho ayaa ka dhaxeeya laakiin biidni illaahi jala jalaaluh waxaynu tilmaami doonnaa wixii inoo suurtogala waxaan se muqadime ahaan ka hormarinayaa furuuqda maadaama darsigii iga dambeeyey maanta aanu jirin ee taxasubka in aan waxoogaa muqadime ahaan ka sii tilmaamo bal taxasubka dacawaadka xisbiyada ee aynu tilmaamayno in dacwa salafiya ay ka duwan tahay bal xisbiyadaasaynu waxoogaa ishaaro ah aynu qaadan doonnaa maadaama wakhtigeennu uu waafi yahay ugu horayn naxmad allaha caza wajal aladi jacalanaa salafiyiina mutabiciina lilxadiidi walahar ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa mahadoo dhan iska leh allaha inaga yeelay dad salafiyiin ah oo raacsan xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo aahaartii saxaabada iyo kitaabka iyo sunnada allahaasaa mahad leh waynu muujinaynaa oo qarin mayno nactazu biha wanaftakhiru biha salafiyada in loo nisbo sheegto oo dariiqii salafka lagu socdaa waa sharaf ay tahay dadkoo dhammi inay u nisbo sheegtaan oo ay muujiyaan oo aanay hoos u dhigin ee ay kor u qaadaan waxaa laga yaabaa dacawaadka kale ruuxu in muujintooda ama waxa weeyaan hadalqaadkoogu maraaxisha ama munaasabaadka qaarkood uu dhibsado laakiin walilaahi alxamdu hadihi salafiya aynamaa kunna meel kastoo aynu joogno iyo xilli kastoo aynu joogno waynu muujinaynaa ilaahay nagu galladaystay ayaanaynu ugu mahadnaqaynaa liannaha diinullaahi alxaq waayo waa diintii ilaahay ee xaqa ahayd maxaa salafku yahay maxaa salafiyadu tahay dee salafku waxa ugu horreeyo hormood u ah rasuulullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam wa asxaabu waa nebigeenni muxamed ahaa iyo asxaabtii uu gacantiisa ku barbaariyey iyo ciddii wanaagga ku raacday saddexdii qarni ee alla iyo rasuulkiisaba ay khayrkiiyo wanaagga uga markhaati kaceen ee shahaadada ka haystay min allaahi wa rasuulih salafiguna muxuu yahay man yantasibu ilaa haaulaa waa ka kuwaa u abtirsanaya ee nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisii waxay ku socdeen ku sugan hada huwa salafi waa ma ana calayhi wa asxaabi ma aha urur waxa weeyaan qarnu raabic cashar dhashay ama waxa weeyaan cumrigiisu boqol sannadood ama siddeetan sannadood aanu dhaafayn ma aha balse waxa weeyaan waa diinulislaam waa diintii islaamka ee dhabta ahayd ee ka soo bilaabantay waxyigii nebi muxamed calayhi afdal salaati wasalaam wa hunaaka farqun bayna alxaqiiqati waaliddicaa sheegashada nin walba salafiye inuu u nisbo sheegto waa iska jecel yaho jamaacaad fara badani dee waa u nisbo sheegtaan laakiin hunaaka farqun bayna aliddicaai waalxaqiiqa sheegashada ficilkaagu uu burinayo iyo manhajkaagu iyo xaqiiqada itibaaca ku salaysan waa kala soocan yihiinoo ma sinna waa laba kala duwan oon laysu keenay walaalayaal salafiyadu waa diinullahi kullahu waa diintii alloo dhammaystiran yaa ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa ay khuduuhu min jamiici jawaanibih maaha oo keliya baabu lasmaa'i wasifaat kitaabu tawxiid inaad dhigtoo keliya ma aha waa in caqiidadaada iyo cibaadadaada iyo manhajkaaga iyo muctaqadkaaga iyo mucaamaladaada iyo sayrkaaga oo dhan uu ku salaysan yahay calaa manhaji salaf madhabkii iyo dariiqii salafka ee saxaabadu ay mareen nebi muxamedna sala allahu calayhi wasalam isagu uu jeexay ee uu asdeeyey walaalayaal dacwa salafiya waa dacwat lkitaabi wasunna calaa fahmi salafi lumma wax intaa ka badan ma aha waa dacwada ku salaysan in dadka loogu baaqo kitaabka alleh iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee saafiga ah iyadoo loo qaadanayo labadaba siday dadkii wanaagsanaa ee hore u qaateen ay ugu socdeen alsaxaaba waman tabicahum biixsaan walaalayaal laakiin mushkiladda dadka qaarkood waa min aljahli waalmar'u caduwun lima jahil waman jahila shayan caadaah dadka qaarkood salafiyada markii si kale loogu sawiray ee wax kale oo waxa weeyaan bahal looga dhigay ayay ka dideen iyaga oo aan waxa weeyaan cilmi u yeelan horta maahiya salafiya ruuxuna waxaanu garanayn col buu u yahay almar'u caduwun lima jahil waman takallama fii hayri fannihi ataa bilcajaa'ib asalafiyuun waxaa lagu yaqaanaa dacwat tawxiidi wasunna laysuu asxaaba karaasi wamanaasib dad mansibdoon iyo xildoon iyo kursi ku cararaya ma aha kursiga ehelkiisay u daayaan laakiin iyagu waxa ay ku mashquulsan yihiin kursiga waxa ka muhiimsan oo ah dadka in la dhiso oo laga sifeeyo caqaa'idka baatilka ah shirkiga laga sifeeyo bidcada laga badbaadiyo sunnada iyo tawxiidka lagu toosiyo ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa qaliila ma tadakaruun allah waxa uhi jala jalaaluh waxaad raacdaan rabbigiin xaggiisa waxa laydinka soo dejiya raaca oo ku dayda oo dhinacna ha uga baydhinoo ha u dhaafina kaa munasalkee alla uu soo dejiya wax kala sokadii ha raacina qaliilan maa tadakaruun waxa aad u yar intaa waantoobaysaanay wax qaadanaysaan maadu waa lita'kiid alqilla aad bay u yar tahay inta aad waantowdaan ee wax qaadataan idan intaasaaba ugu filan farqiga dacwa salafiya iyo dacwaadka kale faxasbukum hada tafaawutu baynana wakulu inaa'in biladii fiihi yandaxu intaasaa faraq inoogu filan weel walbana wixii ku jiruunbaa ka soo baxa oo ka soo burqada marka asalafiyuun waxa manhajkoodu ku salaysan yahe ka soo baxaa waa alkitaabu wasunna cala fahmi salafi lumma walaalayaal laakina bidcata taxazub faraqat ilumma wa adcafat quwaaha fidnada xisbiyada iyo bidcada ururada badan in laga sameeyo diinta islaamka dhexdeedu ummadda waa kala geysay awooddeediina way daciifisoo taagdarro ayay u sababtay oo waxa weeyaan ay dhaxal siisay sawaan atacadudiya alxisbiya adimuqraatiya asiyaasiya aw addiiniya alislaamiya ururada badani ha noqdaan kuwa siyaasiga dimuqraadiyadda ku salaysan ama ha noqdaan kuwa diiniga ah ee islaamka dhexdiisa laga samaynayo labadubana waxay ka siman yihiin oonay ku kala soocnayn asiyaasa oo xataa kuwa diinta iyo dacwada u nisbo sheegtaa waa xarakaatun siyaasiya xaqiiqada markaad hoos ugu dhaadhacdo weligood baqiiqa ha isku qariyaan laakiin fii xaqiiqati alamr waa xarakaatun siyaasiya waxay ka caddahay mushaarakaadka mar alla marka intikhaab ama olole ama doorasho ama howlahaasi ay soo baxaan waxa weeyaan cidda ugu horraysa doonaysa inay hawshaa u banbaxdaa waa iyaga waayo hadafka loo aasaasay baaba ah alwusuulu ila sula inay kursiga gaadhaan ima bisilaaxi aw bisiyaasa qoriga ha ku gaadhaan markay doonaan ay awood leeyihiin marka kalena dee isagoo buuxa intay tiiriyaan ayay warqadda sanduuqa qaadanayaan maxamed cabdi daahir baa xafidahullah oo dadka ugu khibradda badana jamaacadka iyo xarakaadka ayaa wuxuu yidhi nimankan ururada iyo xarakaadka siyaasigii waa qori buuxo oo tiirsan oo cabbaysan oo kale oo dee mar alla markii la doono dee ilama uu tiirsan yahay waa lasoo toosinaya oo lasoo qaadanaya marka calaa kullin waxaan uga jeedaa xaqiiqadu waxa ay tahay hadafkooda asaasiga waxay ka dhigtaan alwusuulu ila sulta kolba si ay ku gaadhaanba maraaxishooduna waa kala duwanta walaalayaal hadihi alxisbiya ilaahay waa xarimay nebi moxamedna waa xarimay sala allahu calayhi wasalam ahlulcilmiga iyo kibaarta ummadduna way ka fadwoodeen fidnada iyo dhibaatada arrintaasi ummadda ay dhaxal siisay oo allah waxa uhi jala jalaaluh wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu waxaad cuskataan ilaahay xadhiggiisa cuskada oo ku dhega jamiican xaal atiyin kuwa midaysan ay mujtamiciin idinkoo wada jiroon kala jirin wada qabsada xadhigga maaha ninba dacalku ka soo gaadho inuu iska laalaadiyo maaha diinta in la kala goosto ninba qaybu qaato xadhigga alleh idinkoo midaysan wada qabsada jamiican waxaa lagu sii akiday walaa tafaraquu halkaaba waa laga fahmaya tafaruqu inaan u bannaanayn laakiin waa ziyaadatu iidaax waa la sii caddeeyey war idinkoo midaysan qabsada hana kala tegina idan fii hadihi alaaya almru biاlijtimaac wannahyu can اliftiraaq waxaa la ysfaray midowga diinta in lagu midooboon lagu kala tegin waxaana laysu diiday kala tagga in diintii lagu kala tago oo la kala googoosto sidii ahlu kitaabka qaar baa waxa weeyaan jihaadka oo baab abwaabta diinta ka mida gaar intay u goosteen yidhi anaku jihaadiyiin baanu nahay jihaadiyiinna maahe waa qitaaliyiin dagaal bay ku jiraan laakiin dagaalkoodu jihaad ma aha waa qitaal walaysa bijihaad waayo jihaadku shuruud iyo dawaabid buu leeyahay haddaan la helin aanu ansaxayn sida salaaduba dahaaro la'aananay u ansaxayn qaar waxaa laga yaabaa fadaa'ilul acmaal iyo macruufaadka waxyaabaha lays amro intay soo qaateen ay yidhaahdeen baabkaasaanu ka shaqaynaynaa diintuna maaha keligii waa amrun bimacruufin wanahyun can ilmunkar qaar waxay yidhaahdeen maye waxa weeyaan siyaasadda ayaanu anagu xukunka ku soo celinaynaa oo waxa weeyaan waxay yidhaahdeen waa nidaam islaamiyo siyaasaddaas ayaanu kursiga ku gaadhaynaa calaa kullin mid qoriga qaatay iyo mid siyaasad qaatay iyo mid waxa weeyaan fadaa'ilulacmaal qaatay midba dhinacu u dhaqaaqaba dee faraquu diin allah ilaahay diintiisii la yidhi iyadoo midaysan wada qaata ayay kala qaateen oo ay kala googoosteen laakiin ahlu sunna walxadiii walahar asalafiyuun diinta waxay u qaateen biakmaliha oo shay walba halkiisay dhigeen caqiidadiibay ilaalinayaan cibaadadiibay camirayaan wanaaggiibay dadka farayaan xumihiibay u diidayaan cilmigii ayay dadka ku dhex faafinayaan shirkiyaadkiiyo bidiciibay ka sifaynayaan tawxiidkiiyo sunnadiibay kuay waxa weeyaan ku barbaarinayaan waa dacwa shaamila liannaha dacwat اllah waxaa kaloo allahu yidhi subxaanah waaطiicu اllaha warasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum waصbiruu ina allaha maca asaabiriin allah waxa u yidhi jala jalaaluh waxa rabbi uu yidhi waaiicu اllaha warasuulah allah iyo rasuulkiisa yeela u dhaga nuglaada oo amarkooda qaata nahyigoodana ka taga walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ha iskhilaafina oo ha doodin oo ha isqabsanina si aydaan u fashilmin oo aydaan u fulayoobin oo awooddiinna iyo quwadiinnu aanay u tegin wasbiruu ina allaha maca asaabiriin sabra oo sunnadu sabir bay u baahan tahay tawxiidku sabir buu u baahan yahay yacni cadowgiisaa badan ambiyadaba sidii acdaadoodu u badnayd ayaa sunnada iyo tawxiidka iyo ahlulxaqa acdaadoodu u badan tahay ولذلك كل الحركات يرمون الدعوة السلفية عن قوس واحدة يعني ururadu kulligood marka laysku geeyo iyaga markay noqoto salafi markuu halkaas soo fadhiisa ama dacwa salafiya laga hadlayo dee waa midaysan yihiin meel keliya ka wada ganayaan oo ka wada tooganayaan marka yani adacwa salafiya alxaqa waxay u baahan tahay sabir diintu waxay u baahan tahay sabir sidaa darteed ayaa alla uu yidhi sabra ilaahayna wuxuu la jiraa kuwa saabiriinta ah kuwaasuu alla la jiraa natiijadiisuna waa guul in lagu gaadho sabirka haadihi alaaya ilaahay wuxuu tilmaamay in nisaaca iyo khilaafka uu keenayo fashal iyo dacfi maanta ummaddii islaamku markii ay kala googo'day hadday dawlado tahay hadday ururo tahay hadday axsaab tahay markay kala wada googo'een ee midna ka kale wuxuu ogolaan waayey maxaa natiijadii ay noqotay dee aldacfu waalhawaan taagdarrada aad arkaysaan waana siday gaaladu la rabtay inay kala googo'aanoo firaq iyo axsaab ay noqdaan ilaahay waxa uu yidhi walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaءahum اlbayinaat waulaa'ika lahum cadaabu cadiim allah waxa uu yidhi subxaanah ha noqonina oo ha ahaanina sidii kuwii kala tegey ee iskhilaafay aayaadka cadcaddi intay u yimaadeen kadib kuwaas sifada alihi waxay leeyihiin cadaab weyn haadihi alaaya yaa lagula hadlayaa xarakaadka qaarkood waxaa halaysu noqday aayaadkani kufaarta iyo ahlu kitaabka iyo mushrikiinta lagaga hadlaya waayahe haddii arrimahoodii laga hadlayo walaa takunuu taawulkhidaabku iyay ku socotaa man yaa lala khidaabaya waa ayo kuwa laleeyahay kuwaa ha la mid noqonina dee waa muminiinta muminiintaa laleeyahay kuwaasoo kale ha noqonina ay laa tattasifu biifatin min ifaati haulaa ifo ifaatka kuwaasi ay leeyihiin ka mida yaan laydinka helina iska ilaaliya dee sawtan lagaa helay ee kul man jamaca casharatan taxazaba waxazabahum wasama lihawan fii nafsihi jamaacatan aw xaraka sawkankii toban meel isugu keenayba intuu taxsiibiyuu jamaaco ka dhigay magac u bixiye manhajna u sameeyey ee baycada kaga qaadaya miyaanad la iman markaa sifo ka mida sifaatkii ahlulkitaabka ilan kuwa walaa takunu laleeyahi waa inaka ilaa qiyaami saaca kuwii wakhtigaa joogay iyo maanta inakoo joogna siday aayaddu inoola wada hadlaysaa walaa takuunuu kuwaasoo kale ha noqonina maanta waa la noqdo sifaadkoodii muslimiinta waa laga helay canaan kastoo ahlulkitaabka lagu canaantayna muslimiintana waa ku dhacaysaa waayo waxay ugu dhacaysaa waxaa loo diidayaa ahlulkitaabka iyo gaalada dee inay la mid noqdaan hadday la mid noqdaanna kuwaa wixii lagu yidhi iyagana wuu u yaallaa iyagana waa u yaallaa calaa kullin ilaahay waxa uu caddeeyey kuwaas inay tafaruqa ku dhaceen min bacdi maa jaa'ahum albayinaat waajibkuna wuxuu ahaa markay aayaadka cadcaddi yimaadaan in lagu hanuun in laga habaabin in iyaga lagu midoobo on lagu kala tegin laakiin ayaan darada heshay aayaadkii cadcaddaa markay u yimaadeen kadib ayay ku kala tegeen marka waa can cilmin canaad iyo madax adayg waxaa kaloo allahu yidhi jala jalaaluh ina aladiina faraquu diinahum wakanuu shiyaca lasta minhum fii shay inamaa amruhum ila allah uma yunabi'uhum bima kanuu yafcaluun allah waxa u yidhi subxaanah kuwii diintooda kala geeyey ee arrinka diintooda ku kala tegey wa kaanuu shiyaca ee ururo iyo axsaab tiro badan noqday waxaa la yidhi lasta minhum fii shay nebi allow kuwaa ka mid ma tihid beri baad ka tahay dadkaasi dayray kaa yihiin innamaa amruhum ila allah kuwa arrinkoodu ilaahay xaggiisunbuu u bandhigan yuu ahaaday uma yunabi'uhum bima kaanuu yafcaluun dabeed ilaahay wuxuu uga warrami doonaa waxay samaynayeen macnaha abaalkooda ayuu ka waraabin doonaa oo dee qof walba wuxuu mutay ayuu marin doonaa haadihi alaaya waxaynu ka qaadanaynaa cidda sidii ahlulkitaabka oo kale diintooda kala geysa in waciidkaa iyo goodigaasi ku rumoobayo oo arrinta noocaasa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam beri uu ka yahoonu shaqo ku lahay waayo nebi moxamed dadka wuxuu ugu yeedhay diin keliya ilaa diinin waaxid rabbi keliya oo la caabudayo manhaj keliya oo lagu soconaayo kii qofka ka baydha ee wax kale ku beddeshaa dee waxa weeyaan dayruu ka yahay rasuulkuna waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam iftaraqat alyahuudu calaa ixdaa wasabciina firqa واftرقت النsارى على اتنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وفي رواية كل كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي حديث كاسونا ككسوغان أبو هريرة وورين أيو رسولك وحوري صلى الله عليه وسلم يهودي وحي أكل كعضي كوبية تضباتا فريقو nasaarina waxay u kala kacday labiyo toddobaatan qaybood ummadayduna waxay u kala jabi doontaa saddex iyo toddobaatan qaybood oo fariiqo dhammaantoodna waa fi naar mid mooyaane nabiga sal allahu alayhi wasalam waxa la weydiiyey taas ka soo hadhaysee badbaadaysaa waa ayo waayo iyaga waxa muhiim u ah badbaadada kuwa baadilkaee bidcadu ha bataan laakiin ta keliya badbaadaysaa waa tee bay yidhahdeen rasuulkii allow qaala aljamaaca wuxuu yidhi waa jamaacada jamaacada asalkee hooyada ee loo nisbo sheeganaya lagu abtirsanaya waa jamaacadii rasuulku sal allahu alayh wasalam hogaaminayey ee saxaabadiisa waxa weyan uu ku barbaariyey waa jamaacada ku sugan waxyigii nebi moxamed ku soo degey waxa weeyaan cid kasta oo xaqa ku sugani waa aljamaaca haba yaraatee macnaha jamaacadana laba macnaa lagu fasiraa oo macnaha xukumka ee siyaasiga oo ah jamaacada imaamka guud waxa weeyaan uu taliyo ee muslimiintoo dhammi ay baycadaa iyo imaamkaa ku kulmeen waa macna aljamaaca waxaa kaloo jamaaca lagu fasiraa bimacna almuwaafaqa lilxaq wasayri calaa maa kana calayhi nabiyu sala allahu calayhi wasalam wa saxaabatuh iyo in xaqa la waafaqo oo lagu socdo wuxuu nebi moxamed iyo asxaabtiisu ay ku socdeen waana riwaayada dambe tay fasirasa oo riwaayada kale waa maa ana calayhi wa asxaabi idan jamaacada la tilmaamay waa maxay dee maa ana calayhi wa asxaabi qof alla qofka rasuulka iyo asxaabtiisu waxay ku sugnaayeen ku socdaa huwa aljamaaca waana tuu ibnu mascuud ku tilmaamaya uu lahaa aljamaacatu maa waafaqa alxaq wain kunta waxdak jamaacadu waa wixii xaqa waafaqa keligaana noqo'o maaha fara badnaan iyo tiro badnaan iyo cod badnaan walaalayaal waxaanu halkaa ka fahmaynaa nusuusta shariicada kuma jirto jamaacaad waa jamaaca waaxida waa tii nebi moxamed sal allahu alayh wasalam hormoodka u ahaa waa ilaa yowmina haada kuwa ku socda dariiqii rasuulka ayaa aljamaaca la yidhaha jamaacaat maaha jamaacataanna ma aha waa jamaacatun waaxida laa jamaacaat wa siraatun waaxid laa casharaat kitaab magacaa le sheekh rabiic baaba lahaa xafidahu llah waracaa wamatacahu bisaxati walcaafiya marka waxa weeye waa jamaaca waaxida ahlu sunnati waljamaca baa layidhi lama odhan waljamaacaat ahlu sunna litamasukihim bisunna waljamaaca liijtimaacihim cala sunna waxaa ahlu sunno loo yidhi sunnaday ku sugan yihiin aljamaacana waxa loo yidhi kulankay ku kulmeen sunnada walidaalika qofka sunniga ee salafigii laa budda an yakuuna sunniyan mujtamican maca ikhwaanihi cala sunna oo haddaad sunni tahay dee khilaafkiiyo furqada iska ilaali waayo labadu way wada socdaan asunna waljamaaca adoo sunnadii ku sugan haddana haddaad wax kala geyso dee waa inkaar baa kugu dhacaysa waa inaad sunni iyo jamaacada wada haysato waayo dadka qaarkood ayaa laga yaabaa iyagoo sunnadii ku sugan haddana in lagu imtixaamo furqadii iyo khilaafkii tti xisbiyadaba ka daran walaalayaal waxa weeyi ilaahay kitaabkiisa laba xisbi unbuu ku sheegay mid saddexaad kuma sheegin ulaa'ika xisb ullah alaa ina xisb allahi hum lmuflixuun ulaa'ika xisb shayطaan alaa ina xisb shayطaani hum lkhaasiruun mid saddexaad miyaa ku aragteen labadaasunbaa loo kala kacaya marka xisbullah waa aljamaaca waa ma ana calayhi wa asxaabi waa cidda dariiqii rasuulka qaada xisbullah cid waliba maanta way iska sheegataa shiicada shayaadiinta ee abubakar iyo cumar cayda ayaaba xisbullah sheegtay laakiin dee waxa weeyaan alcibratu bilxaqaa'iqi laa bilasmaa'i walmusamayaat alfaada iyo magacaanta cibradu maahe waa xaqaa'iqa oo kuwa waxa weeyaan ahlu shirkiga in tawxiidka shaqo ku lahaynba ahlu sunnay sheegtaa soo maa marka cibrada iyo xaqiiqada waxaa la eegayaa dee fi lxaqiiqa ee isamka mujaradkaa la eegi maayo calaa kullin laysa fi lislaami ilaa xisbaan isnaan labadaa xisbi un baa jira xisbullah oo maana calayhi waa asxaabi ciddii ku sugan ah iyo xisbu shaytaan oo ay la baah yihiin wax alla wixii baatil iyo bidca ku sugan oo axsaabu shayaatiin oo dhan halkaasay gelayaan kuwaasaana tacadudayo fara badan walaalayaal imaamu lawsaaci nimanka xarakiyiinta ee axsaabta lagu ibtileeyey waxaan leeyahay bal hadalkan u fiirsada imaamu lawsaaci awsaaci waxa uu yidhi اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه الله أكبر وهذا القيمة له هذه قدرين إياه وحول إمام كاويني اصبر نفسك على السنة ورنفت هذا السنة كسبير سي أو كخصب وقف حيث وقف القوم هل كيدتك يستاقين استاق هدافن waqul bimaa qaaluu waxay yidhaahdeen dheh ha dhaafin wakufa camaa kafuu waxay ka joogsadeen ka joog hala iman waxaanay la iman wasluk sabiila salafika asaalix waxaad martaa halkay mareen dadkaagii wanaagsanaa ee kaa horreeyey bayt lqasiid halkii ugu muhiimsanayd fainahu yasacuka maa wasicahu waxa kugu filan kuwaa wixii ku fillaaday ka kaalay hebel baa baneeyey iyo fulaan baa baneeyey iyo callaan baa baneeyey halkaa iga dhig ma sameeyeen abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali ma sameeyeen aimmadii taabiciintu ma sameeyeen atbaacu taabiciin axsaab fara badan ma sameeyeen aimmadii afarta ahaydee diinta iyo cilmiga laga dhaxlay ma sameeyeen axmed ibnu xambal imaamu shaafici maalik ibnu anas imaamu daari lhijra abu xaniifa ma sameeyeen a'immada zamankan joogtaa ma sameeyeen ibnu baas albani ibnu cuhaymiin muqbil alwaadici calayh raxmat ullah kuwooda nool iyo kuwoodii dhintayba hay odhanin intaad meelaha wax ka soo baadhbaadho kanuu yidhi iyo kanuu yidhi halkan iga dhig hal sawuu ficlan ajib can dalika bisaraaxa ma sameeyeen xarakaduu ibnu baas sameeyey ii sheeg wuu fadwooday hay odhanin mabuu fadwoono waa been iyo baatil laakiin xataa haddaan kuuba sallimo wuu yidhi halkan iga dhigee ma sameeye ficlan kuma odhan kara wuu sameeyey albani ma sameeye ibnu cuhaymiin ma sameeye kuwii ka horreeyey ma sameeyeen dee haddaba ha igu daalin waraaqo yaryaroo ataada halkanay yidhaahdeen iyo halkanay dhigeen iyo halkanay mareene waxaan ku leeyahay fainahu yasacuka maa wasicahu haddaanay samayn wixii iyaga deeqay ha ku deeqo haddii kale waad fidnaysan tahay xaqiiqadu waa sidaas in fara badanna waan ku idhi dhallinyarta waxyaabaha qaarkood ku fidnooba waxaan ku idhaahdaa bal waxaan kaba kaalay laakiin su-aashaasun ka jawaab ficlan ma u sameeyeen a'immadaasi xarakaad iyo jamaacaad fara badan dee ma odhan kara haddaanu beenu bedheedhin way sameeyeen soo maaha haddaadi tidhaahda may samayn waa sida saxda ee dee waxaan ku leeyahay qun yar adeer haysdhibine fa innahu yasacuka maa wasicahum bas maxaa ku daaliyey wixii kuwaa ku filaadaa kugu filanay iska daa haddaba oo aadna ha samayn laakiin maantoo dhan inaad isku xiijisood nafta iskaga qaado inaad fatwo u hesho dee horta taa waxaba lagaa yidhi aqwaalu lculamaa'i yuxtaju lahaa walaa yuxtaju biha hadallada culimmada xujaa loo raadiyaa ee iyaga lama xujayso soo sidaa maaha kullun yuukhadu min qawlihi wayutrak ilaa saaxibu hada alqabr nebi moxamed mooyaane sala allahu calayhi wasalam ma cid dabadii ka dambayso oo hadalkiisu mar walba uu xujo yahay ayaa jirta may cid wal oo nebi maxamed ka soo hadhay hadalkiisa waxaa loo bandhigayaa kitaabka iyo sunnada hadduu waafaqo facala ra'si walcayn madaxaan saarayna hadduu khilaafo maca alixtiraami waijlaal inakoo xurmayna noo weynaynaynaa laakiin halkanaynu iska dhigannaa kitaabkaa ka mudan sheekha si kastood u jeceshahay faalxaqu axabu ilayna minhu xaqaynu ka jecel lahay soo maa markaa daliilkunbaa la raacaya waxa uu yidhi waxa weeyaan imaam اlawsaaci mar labaad calayka biaahaari man salaf wain rafadaka الnaas wayaaka waaaraءa الrijaali wain sakhrafuuha laka biاlqowl waxau ihi imaam اlawsaaci war hooy waxaad laasimtaa ood ku sugnaataa raadadkii dadkii hore ee wanaagsanaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin khayru اlquruun kuwaa wadadoodii ku dheg wain rafadaka الnaas haba ku diidaan dadku ha lagu caayo ha lagu canaanto ha lagugu ceebeeyo kuwaa waddadooda ku dheg oo ku dhimo wayaaka wa aara'a arijaal waxaan kuu kala digayaa adiga iyo aaraada dadka kanaa la yidhi oo keer baa la yidhi waa kaaga digayaa wain sakhrafuuha laka bilqowl haba kuu qurxiyaanoo ha kuu soo dhoobdhoobaanoo maro fiicanoo quruxsan ha u soo xidhaanoo ha soo huwiyaan iska ilaali aaraada iyo afkaaru rijaal waayo diintu afkaar maaha iyo aaraa laysu geeyey waa waxii samaawi oo samada ka soo degay kaagama baahna adiga fikir iyo inaad u fadhiisato wuxuu kaaga baahan yahay fulin iyo inaad dabaqdood ku dhaqanto ku dhaqanuun baa lagu leeyahay adiga hawl kaleba laguma saarine icmal bimaa sharacahu allah wuxuu alla sharciyeeye ku camal fal wuxuu kuu diidayna iskaga durug intaasaa kugu filan allah waxau idhi subxaanah وqاl الذiina kafaruu liladiina aamanuu low kana khayra ma sabaquuna ilayh iyadoo laga warramaayo kuwii gaaloobay ayaa alla wuxuu yidhi gaaladii waxay ku odhanayaan mu'miniinta saxaabadii bay ku odhanayaan low kaana khayran maa sabaquuna ilayh qur'aankan ay leeyihiin nebi moxamed baa la yimid hadduu khayr yahay kuwani noogamay horreeyeen waa saxaabadii dacafada ahayd ee fuqarada ahayd wakhtigaas ee camaar ibnu yaasir iyo khabaab ibnu larat iyo waxa weeyaan suhayb aruumi iyo raggii rag ahaa laakiin fuqaraa'u lmuslimiin wakhtiga aan awood iyo quwo lahayn ayay yidhaahdeen annakoo madax iyo maalni- maalba haysanoo madaxdii ummadda ah haddii waxan ay sheegayaan uu run yahay kuwanba noogamay dheereeyeene annakaa qaadan lahayd way isla wen yihiin waxaynu halkaa uga soconnaa ibnu kaiir calayhi raxmatullah tafsiirkiisa qayimkaa aayaddaa markuu fasiraayey waxa uu yidhi sow gaaladu mu'miniintii kumay odhan low kaana khayran maa sabaquuna ilayh khayr hadduu yahay noogamay dheereeyeen waxa uu yidhi ibnu kaiir bal fiqigiisa daqiiqa iyo fahamka uu halkaa kala soo baxay eeg oo u fiirso oo waxaad ka dhigataa qaacido xisbi kasta iyo mubtadic kasta aad madaxa kaga dhufato waxa uu yidhi ibnu kaiir wa amaa ahlu sunnati waljamaaca hadday gaala sidaa tidhi ahlu sunna waljamaaca miyaa فيقولون في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة هو بدعة لكن waxa uu أهل السنة hadal kasta iyo ficil kastoon saxaabo ka sugnayn oon daliil lahayn markay arkaan waxay odhanayaan waa bidco oo waayo لأnnahu low kaana khayra lasabaquuna ilayh waayo hadduu khayr iyo sun- sunno noqon lahaa saxaabadaa nooga horrayn lahayd sow kuwani may odhan maa sabaquuna ilayh noogamay horreeyeen gaaladu ahlu sunnuhu maxay odhanayaan bidco kastoo timaadoon saxaabada laga arag oon ka sugnaan shay kastoon so- saxaabada ka sugnaan oo bidcaa markay arkaan waxay ku odhanayaan waa bidco waayo hadduu khayr yahay la sabaquuna ilayh saxaabadaa nooga horrayn lahaa khayr oo dhan iyagaa u dheereeye marka waa bidcay odhanayaan لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها ابن كثير وعويدي وايو ما جرتو خير iyo sifo sifaadka khayrka ka mid ah ilaa way inooga horreeyeen oo way inooga dheereeyeen ilaan saxaabada rasuulka ma cid baa khayr uga dheerayn karta waa kuwii alla uu doortay inay nebi moxamed asxaabtiisa noqdaan waa qowmun ikhtaarahum allahu lisuxbati nabiyi waa dadku ilaahay u doortay nebi moxamed inay saaxiibba la noqdaan kuwaa cid khayr uga dheeraynaysaa ma jirto haddaba ibnu- ibnu kaiir waxa uu adal ku soo gebagabeeyey bidco kastoon saxaabo ka sugnaanin hadal kasta oo bidco ah oon saxaabada ka sugnaan waxay odhanayaan marka loola yimaado low kaana khayran lasabaquuna ilayh war waxaani hadduu khayr yahay asxaabtaa nooga horrayn lahayde waa bidcay odhanayaan wanaxnu naquulu lilxisbiyati almuxdatha hiya bidcatun liannaha low kaanat khayran lasabaquuna ilayh waxaynu leenahay xisbiyada iyo axsaabta tirada badani waa bidco muxdatha oo diinta lagu soo kordhiyey waayo hadday khayr noqon lahayd arrintaasi asxaabtaa nooga horrayn lahayd oo samayn lahayd qaar baa laga yaabaa aan fiqi iyo fahm lahayn inay idhaahdaan wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar saxaabadoo muhaajiriin iyo ansaar bay ahaayeen oo yaa kugu yidhi muhaajiriin iyo ansaar laba xisbi bay ahaayeen yaa kugu yidhi waa laba wasfi oo tilmaan ay ku sugnaayeen oo saxaabadii maka ka soo hijrootay ee wasfiga hijrada ku sugnaydna waa darajo la gaadhay iyo fadli ay dadka dheeraayeene muhaajiriin baa la yidhi waa sifatulhijra kuwii madiine sii joogeen nebi moxamed iyo asxaabtiisu markay u yimaadeen u hiiliyeyna waa sifatu nusre ansaar baa la yidhi laakiin kulligood waxay ahaayeen hiya aljamaaca jamaacaduu nebi moxamed hogaaminayey ma amiir keliya imaam kalay lahaayeen sida xarakaadka nebi moxamed baa hogaamiye u ahaa sala allahu calayhi wasalam labadaa magacee ilaahay samada ka bixiyey laftooda markii si khaldan loo adeegsadee khalad u dhacay maxaa rasuulku yidhi abi dacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum dacuuha fa inaha mumtina war ma wixii jaahiliyadii hore isugu baaqan jirtay islaamka ka hor ee tollaayaydii miyaa maanta bilowdeen isaga taga arrintaasi waa arrin uraysa oo qaldane waa casabiyada jaahiliyada ah in laysku habar wacdo tollaayay la yidhaahdo waa markii saxaabada midna uu yidhi yaa lalansaar midna uu yidhi yaa lalmuhaajiriin iyaga laftoodii baa markii si khaldan loo adeegsaday hadalkaa adag nebi moxamed uu ka yidhi sala allahu calayhi wasalam maxaad u malaynaysaa kuwa aan kitaab iyo sunnatoona ku sugnayn marka weliba jaahiliyo iyo tacasub loo adeegsado ee ummadda lagu kala kaxeeyo miyaanu kaasi ka mudnayn in lagu yidhaahdo dacuuha fa inahaa muntina waa wax uraya oo aan sharaf iyo karaamo lahayna isaga taga in la yidhaahdo sow ma istaahilo alla ilaah waa istaahilaa ibnu mascuudna waxa uu yihi radia allahu canhu waardaah calayka biaahaari man salaf fainahum jaaءuu bima yakfi wama yashfi walam yaxdut bacdahum khayrun kaaminu lam yaclamuuh waxa uu yihi war waxaad laasimtaan oo ogaataan dadkii hore raadkoogii waayo waxay la yimaadeen wax idin kaafiiyo oo idin shaafiiyo oo idinku filan oo wax kale aydaan u baahnayn oo idinku filan iyaga dabadoodna ma iman khayr qarsoonaa oonay ogeyn khayr ka dambeeyo iyaga ka qarsoonaa ma jiro khayr oo dhammi iyaguu ku urursan yahay shar iyo fitan baa ka dambeeye ka fogow haddaad aragto wax iyaga ka dambeeye oona iyagu ogayn waa shar iyo fitan khayr ka dambeeye oo ka qarsoonaa ma jiro haddaad doonto inaad meel kale khayr ka doontana waad lumaysaa waad habaabi waxaan xasuustay halkaa xisbiyada ereyada markaan ka qoraayey hadal qiimo badan oo uu yidhi sheekh moxamed cabdudaahir oon munaasabad horena halkan ka sheegay waana hadal dahabi oo mudan mar walba in lagu celceliyo waayo sheekh moxamed cabdudaahir xafidahu allahu waracaah shaykhuna alwaalid waa dadkii xarakaadkan maanta magacyada loo sheeg sheegtay itixaad iyo ictisaam iyo dee imminka magacyo cusub baa la samaystee laakiin itixaadku xarakaadkii ugu horreeyey ah waa raggii sameeyey gacmahooda ku sameeyey laakiin markay baadilka iyo bidcadii arkeen ka toobadkeenee bannaanka uga baxay markaa niman dhallinyaroy baashu u cusub tahay waxaa la yidhi shalaad dhalatee waa la shubi jire maantuun maqlay xarakaa jirtoo la galaa ayuu ku yidhi adeer tani waa sinaaci oo annagaa gacmahayaga ku samaynay oo shuruud looma raadiye wixii sharciyo shuruudu doono waxaa lagaa yidhi horta sharci ma tahay bal horta shuruudiiyo dawaabidda halkan idhig hal iyo sharciya waxay garan waayeen habbit carshaka uma nqush goormaa shuruud la raadiyaa marka hore shaygu markuu sharci yahay markaa wuxuu yidhi tani waa waa master sinaaciyo mid xaqiiqiya doono tani asal iyo raad ma laha wax shuruud loo raadiyana ma aha xaqiiqatanna waa wax lala yaabo shay aan shariicadii sal ku lahayn in la yidhaha shardiganaa loo dhigaya oo daabitkanaa loo dhigaya oo kanaa loo dhigaya waxa haddana iyaduna ayaan darro ah xataa shuruudku sheegay u dhigeen kuma rumoobayso markaa dee waa munkarun calaa munkar markii horeba iyadoo sinaaci ahayd ayaa xataa waxay u dhigeen aanu ku dabaqmi karay waayo tacasubka iyo waxyaabaha ay sheegayaan dee waxaa loo samaystayba dadka in lagaga socmo loogu tacasubo oo kursi lagu gaadho wa min baabi alinsaaf shubhe ayaan ka jawaabayaa dadka qaarkood baa odhanaya xisbiyadii waa xaaraan oo garanee salafiyaduba waa xisbi horta salafiyadu xisbi ma aha oo xisbiyaadka yani mubtadacee muxdadkaa ma aha iyadu jamaacadii asalka ahayd iyo xisbullaahigii asalka ah mooye laakiin axsaabtan bidcadee muxdadkee la soo darisiiyey ee bacda nebiga ah ee nebi moxamed sal alay slam iyo asxaabtiisa ka dambeeyey ma aha ee waxay ku abtirsanaysaa ma ana calayhi wa asxaabi xaqiiqa ahaanna manhajkeedu waa kitaabka iyo sunnada iyo dariiqii salafka laakiin min baabi alinsaafi waalcadli si aynu cadliga iyo insaafka ugu dareero waxaan tilmaamayaa salafiyadu iyadu xisbiye ma aha dadka kala qoqobtoo kala kaxaysa laakiin dadka aan salafiyada fahmin xaqiiqadeeda iyo nuxurkeeda iyo dhuuxeeda ean hoos ugu dhaadhicin ee u adeegsada sida xisbiyada waa yacni dadka salafiyada suuro xisbiye ka dhiga ee iyaga laftoodii kala qoqobka iyo furqada ku rida dadka ee laga yaabo sheekh ama laba sheekh intuu soo calaamadsado inuu u tacasubu ummadii ahlu sunnaha ku kala geeyo waxaan leeyahay ficilka noocaasa asalafiyatu minhu bara salafiyadu waa ka beri ficilka noocaasee dadka lagu kala geeye lagu kala kaxeeyo salafiyadu beri bay ka tahay mana aha min asalafiya salafiyada ka mid ma aha waayo culamaau sunna aynamaa kaanuu wa aynamaa xalluu culimada dacwa salafiya kuwii dhintay iyo kuwa noolba meel ay joogaanba meel dhow iyo meel dheer waa culamaauna cumuuman cala ra'si walcayn laa nufariqu bayna axadin minhum sida iimaanka aynaan rususha ugu kala kaxaynayn ayaa culimmadii dhaxashayna waa culimmada rabbaaniyiinta ah ma kala geynano oo macnaha kulligood waynu wada ixtiraamaynaa hadalkoodana waxaynu u bandhiganaa kitaabka iyo sunnada wixii waafaqana waa qaadanayna wixii khilaafana waa ka teganaa laakiin haddaad aragto mid culimadii kala qoqobayo o kala gegeynayo midba meel dhigayo oo saddex intuu meel dhigto odhanaya saddexdaa wixii aan ahayn ciddii qaadan weydaa falyashrab min albaxar kaa waxaynu leenahay isaga laftiisaan salafiyadaba fahmin oo u baahan in loo laqbeeyo dib tarkiibka laysugu saaro ma fahmin salafiyada waayo salafiyadu waa manhaj macsuuma mutabaca maaha fulaan iyo callaan dhowr jeerba waxaan ku hamiyey inaan kelmad ka qoro weli layma waafajina asalullah an yuwaafiqanii kelmad ciwaankeedu uu yahay inamaa yajmacu lbashara sharcun laa shaykhun dadka waxa kulmiya sharci ee sheekh ma kulmiyo haddaad doonto qof inaad meel soo dhigato kuma kulmi karaan dadku laakiin dadka waxa kulmin kara oo keliya sharcullah waxyiga munasalka ah salafiyaduna xaqiiqadeedu waxa weeyi manhajka mutabacee macsuumka ah maaha laakiin ijtihaadaadka dad gaara culimo gaara oo ijtihaadaad iyo aaraam mucayana leh oo laga yaabo waxyaabaha qaarkood inay ku ijtihaadeen haadaa lahum iyagay u taallaa laakiin lama odhan karo salafiyadiiba ijtihaadkaasi uu matalaya salafiyada waxaa matalaya waxyiga macsuumka ah afraadda u nisbo sheegataana maaha macsuumiin ee waa dad khalad ka dhici karo ama culimo ha noqdo ama caamo ha noqdo ama daaci ha noqdo ama aalib ha noqdo laakiin waxa macsuumkii waa manhajka dadka qaarkoodna waxaanay kala saarin bayna asalafiyati waasalafiyi kala saar asalafiyu waa shaksiga u nisbo sheeganaya wuu qaldami karaa anuu haddaan qaldamo dee axmedid baa qaldamay dheh salafiyadii baa qaldantay ah odhan haddii kale maad fahmin marka kala saar qofka iyo salafiyada lafteeda asalafiya waa manhajka macsuumka oo ma qaldamo waa waxa weeyaan waxyigii ah lagu soo dejiyey laakiin salafigu martabaduu doona ha gaadhe waa qaldami karaa inta aynu dadka kale kaga duwannahayna waxa weeye in la kala fahmo waxa macsuumka ah iyo waxaan macsuumka ahayn walaalayaal intaas haddii aan ku dhaafo muqadimadii aan ballan qaaday xisbiyada ku saabsanayd oo khulaasadeedu ay tahay in addacawaat alxisbiya ay yihiin dacawaad baatila oo aan dacwada iyo diinta sal ku lahayn oo xarakaad in la sameeyo iyo axsaab in la sameeyaa ay baatil tahay dacwada keliya xaqina ay tahay ta salafka dariiqoodii ku socota intaa haddaan muqadimadaa ku dhaafo waxaan u soo daadegayaa alfawaariq اljaliya bayna اdacwati الsalafiya wاdacwaat اlxisbiya waxyaabaha lagu kala saarayo dacwada salafiyada iyo dacawaadka xisbiga ah horta tafriiqa la kala saarayo dacwa salafiya iyo dacawaadka axsaabta ee ururada waxabay ka caddahay ciwaankan ay inamadu inoo soo dejiyeen khayr allaha siiyeen ciwaanka laftiisay ka caddahay siday uga caddahay الدعوة السلفية ولا إفرادية ودعوة واحدة واتو النبي محمد كباقيون إلى قيام الساعة دعوة واحدة ما هي دعوات كلا دوان والدعوات الحزبية ولا جمعية ومتعدد دعوين كأحساب تقوى بترصدا ودعوين كلا دوان وكلا منهجة وكلا معتقدة وكلا طريقة وكلا إمامية ومد والبوضة هي طريق وهيو marka dee faariqa ugu horeeya waxaad ka fahmaysaa dacwatun waaxida وما أنا عليه وأصحابي أه هي دعوات متعددة وما أنا عليه وأصحابي كبيري الفارق الأول من الفوارق الجلية بين الدعوة السلفية والدعوات الحزبية هو إنشاء الأحزاب في الإسلام وفي داخل حزب الله فارقة وقوه الرئية lagu kala saarayo dacwada salafiyada iyo dacawaadka kale waxa weeye samaynta ururada laga dhex sameeyey xisbigii ilaahay ee keliga ahaa iyo islaamkii waaxidka ahaa ilan dariiqatu lislaam waa dariiqa waaxida xisbiga islaamkuna waa xisbun waaxid waa xisbullah jamaacatu lmuslimiinna waa jamaacatun waaxida laa jamaacaad marka in jamaacada iyo xisbigaas iyo dacwada jamaacaad laga dhex sameeyo waa faariqa ugu horeeyay ku kala duwan yihiin dacwa salafiya wadacawaat اlukhra waayo ahlu sunna asalafiyuun may samayn iyagu axzaab iyo jamaacaad ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo caddeeyey inaa ummaddu mid keliya tahay oonay laba ahayn waina haadihi ummatakum ummatan waaxidata waana rabbukum fattaquun allah waxau idhi jala jalaaluh tani waa ummaddiinnii xaal ay tahay ummad keliya lafdulumma qur-aanka wuxuu ugu yimaadaa macaani dhowr ah umma waxa uu ku yimaadaa bimacna aljamaaca iyo aa'ifa sida aayaddan oo kale waxa uu ku yimaadaa bimacna almillati washariica aayaddan lafteeda waa lagu fasira millatukum wa shariicatukum waxa uu ku yimaadaa bimacna arajul almuqtadaa bih imaamka lagu daydo ina ibraahiima kaana umma waxa uu ku yimaadaa bimacna alburha min azaman sida wadakara bacda umma ay bacda burhati min azaman marka hadda waxaa looga jeedaa waina haadihi ummatakum ummatan waaxida ay jamaacatukum jamaacatan waaxida waxa lafdigaa ku fasiray cabdiraxmaan naasir asicdi aayadda suurat lmu'minuun labiyo kontonaad eeg tafsiirka asicdi waxa uu odhanayaa ay jamaacatukum yaa macshara arusul jamaacatan waaxida muttafiqa calaa diinin waaxid warabbukum waaxid fattaquunii bimtihaali awaamirii wajtinaabi zawaajirii waxa uu odhanayaa macnaha haddaad rusushii tihiin iyo dadkii ku dayday jamaacadiinnu waa jamaaco keliya koox keliyaa tihiina kooxo fara badan ma tiidin oo xataa ambiyada iyo rusushu dhammaantood jamaaca waaxida waxay ka noqonayaan dee tawxiidka iyo diintoodu waa keli waa waaxid laakiin sharaa'icda camaligee hoose ayaa ay ku kala duduwanaayeen tawxiid kasta waa ka sinaayeen marka waxa ui waa jamaaco keliya oo yani ku midaysan diin keliya rabbiguununa waa waaxid laa shariika lah allah markaa wuxuu idhi iga cabsada oo waxaan idin faray yeela waxaan idiin diidana isaga durka وأمر الله بالاجتماع على حبل الله على حبله وعدم الافتراق عنه يمنة ولا يسرة إلهينا وحو ددك فري إن حرق الله يدو لمديسيه جماعة واحدة يهي جماعة واحدة اللي يهي لقبصده أو أن لك لتفرارقين ونمدق يبدحتون الله قبيرين فقال السلفيون سمعنا وأطعنا ولم يكونوا حزبا دعويا ولا حزبا سياسيا بل اكتفوا بحزب الله حزبا وبالسياسة والحكم بحكم السلطان الذي له السمع والطاعة في قطرهم فاشتغلوا في العلم والدعوة وتركوا السياسة والكراسي لأهلها سلفيين مركا وحي يداهدين وبلسان حالهم ومقالهم حال كودا إيا قول كودا بأي كو يداهدين قولا وفعلا سمعنا وأطعنا سؤال مورا مد نقضة oo jamaacaad ha noqonino ha samaynina waxay idhahan samicnaa wa aacna may samayn xisbi ay leeyihiin waa xisbi dacwadeed ku siyaasadeedna may samayn oy leeyihiin kursigaanu ku gaadhaynaa bal waxay ku kaaftoomeen bixisbi illaah alaa ina xisba allahi hum almuflixuun wahiya aljamaaca jamaacat lum jamaacadaa keliyaee midka en labada ahayn ayay jamaaca ahaan iyo xisbi ahaan ugu kaaftoomeen siyaasad ahaan iyo xukum ahaanna waxay ugu kaaftoomeen hadba halka ay joogaan amiirka ama madaxweynaha ama maamulka ka taliya ee muslimka ah ayay amiir ahaan ugu kaaftoomeen mid kale kamay hoos samayn oo khafi oo qarsoon waxay ku mashquuleen markaa cilmiga iyo dacwada kursi iyo mansib iyo xil in loo ordana dadka siyaasadda ehelka way u daayeen iyagu cilmigii asalkaa iyo dacwada ayaa ay ku mashquuleen وقال الحزبيون سمعنا وعصينا لأنهم لم يكتفوا بحزب الله حزبا بل كونوا في داخله أحزابا متعددة ولم يكتفوا بالسلطان العام بل جعلوا لأنفسهم سلاطين مخفية وأمراء الكهوف والجبال qoladii xarakaadka siyaasiga iyo dacwaadka xisbigaa waxay idhahdeen may samicna wacasayna hamoodin qur'aanka haddaanad naftaada ku dabiqin naftaada been baad u sheegaysaa dadka qaar ba u haysta un samicnaa wacasaynaa waxay yidhuun ahlulkitaab ka muslimkii hadduu amarka alla caasiyo oo uu fulin waayo miyaanu odhan samicnaa wacasaynaa ma ahlukitaabkiunbay ku gaar tahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab kuwa lagu canaananayey afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd fama jazaau man yafcalu dalika ila khizyun fi lxayaati اdunya ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون kuwa lagu canaananayay soo ahlu kitaab may ahayn ee kitaabkii badhna rumeeyey badhna ka tegey oo beeniyey dadka muslimiinta ahi haddii kitaabkooda ay ku wada dhaqmi waayaan oo badhna ay ku dhaqmaan badhna ay ka dhaqaaqaan miyaanay ku rumoobayn afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd mise waxaynu nahnaa may ahlu kitaabkaa loo jeeday way ku dhaboobaysaa إلهي وحاول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تطلون الكتاب أفلا تعقلون أهل الكتاب بلغوا عناني مسلمين تو هذي إيغو ددكي وناقة فرأي كل عمل فلي ويان مياني كد بغمين أتأمرون الناس بالبر بسوحا أهل الكتاب بلغوا لها لي يا ويكد بغم ساسوما هذا كوي سمعنا وعصينا هرؤ يدي وحلمد أه وإيغونا سمعنا وعصينا يدي yani kufri iyo gaalnimo kaga mid maaha waa muslimiin kuwani kuwaasina gaalay ahaayeen laakiin waxaynu ka hadlaynaa qofka muslimka ah hadduu macaasi iyo acmaashii gaalada wax lamid a sameeyo nusuustii kuwaa la hadlaysa isagana way la hadlaysaa marka axsaabtu iyo ururadu markay sameeyeen axsaab tiro badan oo ay ku kaaftoomi waayeen jamaacadii islaamiga ahayd ee keliga ahayd ee asaaskeeda nebi moxamed u dhagaxeeda buddhigga u ahaaye u dhigay taa markay ku kaaftoomi waayeen ee nin walba uu tobannaan axsaab samaystay dee samicnaa wacasaynaa weeyaan xaalkooda waanu maqallay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu waanu si caasinay oo fariiqooyinkan ka maarmi mayno waa daahira sixiya qaar baaba ku magacaabay waa muuqaal caafimaad xagu caafimaadku jooga waa cudurka ummadda halkaa dhigay ee ilaa maanta ay ka dhaqaaqi laadahay calaa kullin kumay kaaftoomin madaxweynihii ummadda u talinayay dadka ka dhexeeyey innaku halkan aynu joogno dee madaxweynaha inoo taliya ma amiir kaloo inooga hooseeyaa jiro inu ka amar qaadanno salafiyiintu amiir hoose maloo khafi ah iyaguse kanna waxa weeyaan muuqaalka guud dadkii u wada xukumaayo dee waxaa la yska dhigayaa inuu iyaguna ay ka amar qaadanayaan oo samci iyo daaco uu leeyahay waxase u dheer oo u hooseeyo khafi ah amiirka qarsoon in la aqoon waa kuwaan ku magacaabay dee umaraau lkuhuufi waljibaal kuwaa godadka iyo buuraha macnaha waxaan ujeedaa dee amiirkiiba hadduu khafi yahay been baa laysku sheegaya halku madaxweyne ka yahay madaxweynuhu waa ka ummaddu ay ku kulantee u taliyee muuqdee la arkayo maaha mid khafi oo qarsoon marka kaasaa ummadda ka dhaxeeya laakiin umaradan yaree laga hoos samaystay iyo dawladdan dawladda ka hoos samaysani dee sharci iyo caqli toona ma aha waatuu sheekh makaawi halkan idinka sheegaya anu waxaan idinkula talinayaa ragga odayaashaee siddeetan jirka qaarkood ay gaadheen ee baashan ku soo daalee ka dhaqaaqay ee idinka warramay taladooda qaata laakiin maanta nin firfircoon oo nashiid oo ay u cusub tahay xarakadu ha ku dagminoo waxba ka arag ragga faraha kaga soo gubtay warkooda qaata marka waa kii halkan ka yidhi habeen habeennada ka mida soddon sannadood baanu ku soo jirro dawlatun cala alhawaa dawlad hawada ka dhisan baanu ayaanu gebigaygu ahay ilain madaxweynihii bay leeyihiin ku-xigeenkii bay leeyihiin golihii shuurada kii fulinta barasaamka magaalada maaha ku kala iyaga u qaabilsan gobol walba waxa weeyaan usarkii makaatibtii waa dawlad dawlad ka hoos dhisan dee xarakaad ninkii soo maray wuu garanayaa idan xaqiiqadu waxa ay tahay maamulkaa guud ayaa salafiyiintu ku kaaftoomeen oo maamul kale ugama hooseeyo isagaanu maqlanaa oon adeecana iyaguse waxa weeyaan kuwo hoose oo khafi ah ayaa ay la yimaadeen xataa barhkood markay xukuumaadka galaan xukuumadduu ka tirsan yahay madaxweynaha u talinaya ee xukuumaddaa maamulaana madaxweynu u yahay mid kalena wuu uga hooseeyaa oo madaxweynahan aanu warbowhayn ilan waa baatile hadda isagoo golihii ka mid ah ayaa madaxweynahan la yaqaano maahae mid kaleu ka amar qaataa xataa arrimaha noocaasa nooc nifaaqaa soo gelaya qofkii inuu dadkiina u muujiyo in madaxweynuhuni u taliyo wax kale aanay uga hoosayn xaqiiqa ahaanna dawladdan daahirka ah tu kaloo damiir mustatirina inay u hoosayso waa ayaan daro marka xaqiiqatan waxaan uga jeedaa nimanka jamaacaadka iyo xarakaadku kumay kaaftoomin wixii ummadda ka dhexeeye la yaqaane la arkayey laakiin waxbaa uga hooseeya sababtuna waxa ay tahay dee muraad bay leeyihiin halka ninkani fadhiyay dee doonayaanay ku socdaan si ay ku gaadhaanba marka wax yaroo kale waa inay samaystaan laakiin wadaadka salafigii isagu wuxuu ku qanacsan yahe o uu aaminsan yahay ninka halkaa fadhiya in isaga la saxo oo wixii saxana lagu taageero wixii ka qaldanna loo saxo sharcigana la ydhaa isaga nagu maamul laakiin iiga kac iyagu ma rabaan laakiin ninkan kale isagu markuu leeyahay sharciga waa in laysku xukumo khilaafada waa in la soo celiyo waxa ugu hoos asturan damiir baris iyo mustatir baa kala jire bariskuna waxa weeyaan waa sharcigii ah la soo celiyo mustatirkuna waxa weeyaan anuu aan soo celiyo oon anuu ku xukumo oon ku fadhiiso hadduu kaasi yidhaa anaa ku xukumaya uma cunamayso umana qalato تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا حقيقة waxa shaacirkaas ilaa warmuhu markay kulmaan ay isu tagaan ma jabaan laakiin marka la kala geeye xabad xabad loo kala qaado mid walba aayar ayaa dhac laga siiyaa maanta ummadda islaamka nin walba waxa cidlo waraabuhu ugu cunay markii jamaacaad iyo xarakaad dhexdooda laga sameeyey gaaladuna taasay doonaysay u saciiday kuna faraxsan tahay walaalayaal faariqa koowaad markaasa inoo dhexeeya salafiye iyo iyo xisbiye waxa weeye iyagu jamaacadii islaamka jamaacaad bay ka dhex sameeyeen salafiyiintuna waxay ku kaaftoomeen jamaacat ulum ma ana calayhi wa asxaabi wax kale may samayn intaasaa ku fillaatay amiirna waxa ugu fillaaday ka dadka ka dhexeeya maamul kaleo hoose iyo umaro kale oo siri ah oo hoose ma leh alfaariq aani waa tashkiilu lhaykali lidaari بma يشبه الحكومة من الرئيس ونائبه ومجلس الشورى ومجلس التنفيذ ومكاتب الجماعة والشعب والأسر وغير ذلك فارق لباad oo kii hore laftiisa aynu wax ka mida ku xusnay waxa weeye samaynta ay samaysteen haykal idaari oo maamul oo u eg ama shabbahaba kii xukuumadda oo madaxii iyo ku-xigeenkii iyo fulintii iyo shuuradii iyo makaatibtii iyo qaybihii iyo usarkii leh dadka xarakaadka gale ama ku jira ama way yaqaanaan ama wax ka soo arkay marka macnaha waxay samaysteen haykal idaari oo u dhisan sidii duwalka ilaan waa xukundoone dacwadan iyo waxa la dhigaya iyo inta la muujinaya waa wasiila laakiin waxa uga dambeeya u raacsani waxa weeye waa kursiga marka dariiqa lagu gaarhaya waa sullamkan waa sallaankan inay fuulaan فأهل السنة سلفيون يكتفون بالهيكل الإداري الحكومي في كل قطر من الأقطار ويلتزمون له بالسمع والطاعة وينصحون الحاكم سرا والطاعة في المعروف أهل السنة سلفيين iyagu waxay ku kaaftoomeen haykalka idaariga iyo qaabdhismeedka duwalka hadba nin walba wadanka uu ku nool yahay dowladda islaamiga ee ka dhisan ayay ku kaaftoomeen oo wax kale kamay hoos samayn kaasay siinayaan asamcu waaaca oo wixii wanaaga ay ku maqlayaan ay ku adeecayaan wixii ku qaldanna ay uga naseexaynayaanoo war ka joog ay odhanayaan si hoosa hoos bay ugu naseexaynayaan mimbarka usoo fuuli maayaan oo caamada ku kicin maayaan ileen fawda iyo fitnaa ka dhalanaysee waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan oo sawta manaabirta munkaraadka lagaga radiyo waa inaad fahamto maqsadka loo jeedo haddii munkaraad caamihii dalka ka dhacaan ama dawlade ha samayso ama shicib ha sameeyo ribada halkaa in laga radiyo dee waa caadi maha kicin dadka madaxweynaha lagu kicinayo waa laga hadla waana laga hadlaya iyo waxa la midka ah ee waxaa loo jeedaa marka la leeyahay waxa weeyaan hoos bay ugu nasteexaynayaan dee wixii isaga shakhsiyan u khuseeya iyo umuurta taabanaysa halkaa intay soo fuulaan odhan maayaan madaxweynihii baa sameeyey halkanuu fadhiistay halkanuu maray halkanuu ka kacay odhan maayaan isaga intay u tagaan ayay u nasteexaynayaan salafiyiinta beledkeennan joogaana waa siday sameeyaan oo madaxdii hore ayna soo martay iyo kuwa maanta joogaba markay nasiixo doonaan toos bay ugu tagaanoo yidhaahdaan sidaa iyo sidaa sameeya laakiin dadka kale muraadka lihi maalinta ay dawladdu khaldanto waa ciiddooda waayo waxay isleeyiin wallahi maantay fursaddii soo dhowaatay waad kaga tuuraysaan marka manaabirta waa in la boobo oo loo kala dheereeyo salafiyiinta amiirka caamkaa ee waddankooda ka taliya marka laga yimaado ليس لهم إمام معظم مطبوع في جميع الأحوال غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أميركa u talinaya marka laga yimaado imaam kale oo hormoodu ah oy wax walba u daba fadhiistaan oy ku daydaan oo mucadamay weyneeyaan male oon ahayn nebi moxamed salى اllahu عalayh wasalam allah waxau idhi subxaanah yowma nadcuu kula unaasin biimaamihi waxaad xustaa nebi allow maalinta ummad walba iyo dad walba loogu yeedhayo kii hormoodka u ahaa ee ay ku dayan jireen ibnu kaiir waxa uu yidhi waqaala bacdu salaf hada akbaru sharafin liasxaabi alxadiid lianna imaamahum nabiyu sala allahu calayhi wasalam ibnu kaiir waxa uu yidhi walle aayaddaasi waxa ku jira sharafta ugu weyn baa u soo hoyatay ee ahlulxadiidku ay leeyihiin waayo dee waxa la yidhi ummad walba qiyaamaha imaamkeedaa loogu yeedhiyo horgeli imaamka ahlulxadiidkuna nebi moxamed buu ahaa sala allahu calayhi wasalam imaam kaloo mucadama may lahayn marka sharafta ugu weynee usoo hoyatay weeyi yowma nadcuu kula unaasin biimaamihim kuwa kale a'immadoodii bay dabagelayaan ahlu sunnaha iyo ahlu salaf iyo dadka ahlul asar ee salafiyiinta dhabtayina nebi moxamed bay dabagelayaan sala allahu calayhi wasalam shaekhulislaam ibnu taymiya majmuuculfataawaha waxa uu ku yidhi mujalladka saddexaad safxada saddex boqol afartan iyo toddoba وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم مطبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول هلك وحك عدانيسة عدة أقو حق نما بدن أقو مضن إن النقطة الفرقة الناجية كبدباديسة عدة أقو مضن وحوي وأهل الحديث والسنة وادتك حديثك إيا سنة رسولك كسوغني إهلك يطلق أوه الذين ليس لهم مطبوع يتعصبون له إلا رسول الله كوا أن لهين مطبوع أي راعان أي أتعصبان أن أهين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السجا أي وحويا في كل الأحوال أي دب صعدان أي كديانيا وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها وأنا كوا وقوها قونت بدن له هذا الذي سي يا أحواشي سي يا أفعاشي سي وقنا سوعتان كأوك sunnadiisa teeda saxiix iyo saqiimka ta sugan iyo ta aan sugnayn marka matbuuc ay ku daydaan fii jamiici alaxwaal male oon ahayn rasuulullahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wakafaa bi hada sharafan wa fadla dadka kale qolo walba cid baa loogu abtiriyaa ilaa ahli alxadiid nebi maxamed baa loogu abtiriyaa sala allahu calayhi wasalam alxaafid lalakaai fii sharxi usuuli ictiqaadi ahli sunna waljamaca waxa uu isna ku yidhi ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتصب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث وحول عد كستو مذهب اعتقاد ساه waxay u nisbo sheeganaysaa maqaalada ay la timid ciddii keentay ayay ku abtirsanaysaa ra'yigiisaanay cuskanaysaa ilaa ahlulxadiidka mooyaane faina saaxiba maqaalatihim rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam fahum ilayhi yantasibuun ahlulxadiidka mooyaane waayo iyagu odhaahday la yimaadeen cidda ehelka u ihi waa nebi muxamed isagay ku abtirsanayaanay u nisbo sheeganayaan wailaa cilmihi yastaniduuna wabihi yastadiluun cilmigiisay cuskanayaan isagay deliishanayaan wailayhi yafzacuun wabira'yihi yaqtaduun wabidalika yaftakhiruun wacalaa acdaa'i sunnatihi biqurbihim minhu yasuuluun isaga xaggiisay u argagaxayaanoo markay wax isku qabtaanba xaggiisay u ciirsanayaanoo sunnadiisay waxa weeyaan xaggeeda u soconayaan ra'yigiisa iyo wuxuu isagu arkay ee uula yimid ee waxyi ahaa bay ku dayanayaan taasay ku faanayaan oy muujinayaan oo cadowgoodana ay kaga qaalib noqonayaan faman yuwaaziihim fii sharafi اdikri wayubaahiihim fii saaxati اlfakri waculuwi اlismi yaa ku gaadhaya oo kula siman sharafkooda iyo darajadooda iyo hadalhayntooda sare yaa ugu faani kara marka golayaasha laysugu yimaado fakhriga magacooda sarese yaa gaadhi kara laa axad hada shanu salafiyiin ulaaئika aabaa'i faji'nii bimilihim idaa jamacatna ya jariilu majaamicu ulaaئika aladiina hada allah fabihudaahu muqtadi kuwa allow hanuuniyo waa kuwaas ee hanuunkooda ku dayo oo ha ka baydhin maana calayhi waasxaabi ama dacwaat اlxisbiya اlukhraa fahiya xukuumaat musahara taxta alxukuumaati sharciya laakiin dacawaadka xisbiga ah waa xukuumado yaryar oo xukuumadda weyne la yaqaano ka hoos samaysan ilan waxa weeyaan waxay u socdaan waa kursiga eh alfaariq الثالث huwa wadcu manaahij liacdaa'ihim waakhdi اlbaycati calayha faariqa saddexaad ee lagu kala soocayo dacwada salafiyada ah ee dariiqii salafka iyo saxaabada ku socotee ku sugan iyo dacawaadka xisbiga ee jamaacaadka iyo axsaabtu ay ku salaysan yihiin waxa kale lagu kala saarayaa waxa weeyi manaahijta ay xubnahooda u dejiyeen ee ay baycada iyo ballanta kaga qaadayaan aلsalafiyuun laa yadacuuna lianfusihim manahija muxdatha غayra almanhaji اrabbaniy aladi anzalahu اllahu min aلsamaaءi calى rasuulih salى اllahu alayhi wasalam salafiyiintu naftooda manaahij uma dejiyaan oo uma qoraan manaahij muxdath ah oon ahayn manhajkii rabbaaniga ahaa ee rabbi ku soo dejiyey rasuulkiisa salى اllahu alayhi wasalam kaasaa manhaj ugu filan waأnzla allahu calayka alkitaaba wاlxikma وcلمka ma lm tkن tclم وkاna fضل اللhi عalayka caظيima allah waxau ihi جل جaلaaله نbi mxamedow ilaahay korkaaga wuxuu ku soo dejiyey kitaabka iyo sunnada وcalمka ma lam tkun taclam waxaanu ku baray waxaanad hore ogey وakaana fضل اللahi عalayka caظiima gallada iyo fadliga alla kugu manaysina korkaaga waa wen yahay oo waa mid caظiima hada الwaxy الmuنزل inzaal baa lagu sifeeyey sunnadiina وأnزla لأnnaha waxy waa waxyi marka waxyigaa munazalka ah ayaa manhajkoodu ku salaysan yahay kaasay ku kaaftoomeen wakafaa bihi manhaja isagaa manhaj ugu filan falmanhaj الsalaفiy huwa manhaju macsuum لأnnahu waxy اllahi ilaa rasuulih manhajka salafigii waa macsuum mid la dhowray oon waxa weeyaan qalad lahayn waayo waa waxyigu ilaahay nebi moxamed ku soo dejiyey salى اllahu عalayhi wasalam ama baycatuhum haddii salafiyiinta manhajkoodu kaa samaawiga ee munazalkaa uu yahay baycadooduna waa maxay fahiya baycatun caamatun calaniyatun liimaami lmuslimiina fi samci waaaca baycadooduna xalaal dharaar baa la qashaaye maaha tuqol hoostii oo mugdiya gudcur lagu qaado laakiin waa mid caddaan oo babligoo la wada yaqaano oo kolbe halkay joogaan xaakimka muslimkaee u taliya kaasay baycad iyo ballanta kula jiraan inay wanaaggana ku adeecaan xumahana uga nasteexeeyaan laakiin bayca uga hoosaysaa ma jirto oo siri ah oo guri hoosti lagu qaado oo ubaayicuka la yidhaahdo calaa manhaj اljamaaca ma laha أما الدعوات الحزبية فيضعون لأحزابهم مناهج محدثة مستدركة على الشريعة ثم يأخذون البيعة أو العهد أو الموافقة من أتباعهم على هذه المناهج المحدثة وكانت بيعتهم علنية معروفة سابقا لكن أحزابت بدعي محدث كأه waxa ay xubnahooda u dejiyaan manaahij ay iyagu qorqorteen ha ka soo qaataan wax ka mida kitaabka iyo sunnada laakiin dee qawaaniin iyo andimo iyaga u gaaray ku darsanayaan manhaj kastoo manaahijtaa ka mid ihina dee yaxtamilu xaqan wa baatilan xaq iyo baatilba uu xambaarsan yihi laakiin manhajka xaq mooye wax kale aan xambaarinin waa manhajka salafiga oo keliya marka iyagu waxay u dejiyaan atbaacdooda iyo xubnahooda manaahij ay sanad walba cusboonaysiiyaan oo kolba qoraan oo kolba xisn muslimka la soo leekaysiiyo oo jeebada loo gelinayo ayay u qorayaan ilaa kan kale waa ku filaan waayo oo ziyaada lagu imtixaamaya baycana way kaga qaadayaan waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan baycadiisoo nakii daynay horta baycada markii ahlu sunnuhu ku qayliyeen salafiyiinta ay yidhaahdeen war waxani waa baatil oo imaamka mooye cid kale male ayaa ay xeelad bay sameeyeen taxaayulka soo ma taqaanaan xaaraantuna haddii loo xeeladaysta xalaal kuma noqoto ninku ribada albaabka saad uu soo maro waa riba dee riba waa riba un marka baycadii markii lagu inkiray salafiyiintu ku radiyeen ayaa ay waxyaabo kale ku bedeleen ama ha yidhaahdaan cahdi iyo ballan innaku waxaynu leenahay wakafaa bicahdi illaahi cahda ballantu alla inaga qaadaa ballan inoogu filan iyo tu nebi maxamed aynu la gallay sala allahu calayhi wasalam cuhuud way ku magacaabeen muwaafaqaad way ku magacaabeenoo inta mawaafiiq la soo qorqorto ayaa la odhanaya hal tuwaafiq ma waafaqday marka dee bahashii baycadii ama gacanta u dhiib ama afka uga sheego bahashii horta xiyal iyo xeelada mooye weli waa qaa'im oo kamay tegin oo way u xeeladaysteen xeeladduna waa xaaraan oo ahlu kitaabkaa lagu caayi muslimiintiina way shabbaheenoo way yacni qaar badanoo muslimiinta ka mid ihi xiyalkii ahlu kitaabka oo kale la yimaadeen iminka nimankii asxaabu sabti ee la yidhi sabtida ha ugaarsanina sabtigii bay kalluunkii dabteen oo shabagii ay dhigteen axadiina way la baxeen dee ma xalaal buu ugu noqon waa xaaraan markii waxa weeyaan dulmigay sameeyeen yahuudi loo diiday xaydha way dhalaaliyeenoo way iibiyeen lacagteediina way cuneen dee ma xalaal bay ugu noqon nebigu sal allahu calayhi wasalam waxau yidhi kamaa fii saxiix iljaamici min xadiisi cumar la'ana allahu alyahuud ina allaha caza wajal lamaa xarama calayhim ashuxuum jamaluuha ثم باعوها فأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه لعنada ilaahay yahuud dushooda ha ahaato oo naxariista allaha ka durkiyo ilaahay markuu xaydha ka xarimay dulmigay sameeyeen darteed looga xarimay ila markii hore xalaal bay u ahayde ayaa xaydhii intay dhalaaliyeen oy iibiyeen ayay lacagteedii cuneen ilaahayna shay cunidiisa marka uu xarimo dee qiimaha iyo lacagta ka soo baxdana waa xarimaa marka baycadu haddii lagu yidhi ma bannaana muwaafaqada iyo cahdiga aad u xeeladaysateena ma bannaane waa xaaraan ee iska ilaali ilaa immika yacni dad bay meelaha qolalka inta lala galo dee cuhuud lala galaa iyo ballan waa se xaaraan waxa weeyaan waa baycadii oo loo xeeladaysanaya un waayo waxani waa wax mutaraakiboo wada socda xisbiye haddii laga tegi waaye muqararaadkii ka dhashayna laga tegi maayo marka xisbiye laga tago ee la yidhaahdo kaa ilaahay baanu ku kaaftoonnay ayaa wixii ka dhashee furuucda u ahaana laga fogaan alfaariq araabic faariqa afraad waa atagayur watalawun isbadbedelka xarakaadka ina dacwata asalafiya mundu bazaga fajru lislaam ilaa yowmina hada hiya dacwatun haabitaة mabniyaة cala alkitaabi wasunna cala fahmi salafi اlumma dacwada salafiyadu maalintii waaga islaamka uu beryey laga soo bilaabo ilaa maanta waa dacwad sugan oo ku dhisan kitaabka iyo sunnada iyo fahamkii salafka lam tatagayar yowman ma qad yatagayaru lmuntasibu ilayha ka u nisbo sheeganaya waa isbedeli karaa oo macsuum ma aha laakiin dacwada salafiyada iyo dacwada sunnada iyo tawxiidku weligeed isma bedelin laakina dacwa لا تتغير والمنهج لا يتغير والمواقف لا تتغير دعوده اسم بدليسو منهج كنا اسم بدليو مواقف أهل السنة اسم بدليان ملك لها تجي دوري سقاشن كي علماء انه مركي اي مادين رق بدن oo kamid ah ee muhaadaraad kaanu galay waa dhowr iyo sagaashankii marka masjidba muu jirine raxmo iyo adiine iyo meelaha kolba meel marti lagu ahaa waxa weeye xisbiyada hadalkii laga lahaa un baan maantoo soddon sano ku dhawaad ay ka soo wareegtaan adin leehay iyo isbedeshay isma bedelin maalintaas iyo maantoonu dacwadaa iyo sunnadaa ku dhex ciraysanay hadalkan maalintaa idin lahaa un baan maantana idin leehay culimmada salafiyiintuna waa sidaaso isma bedelaan mawaaqiftooda hadalkay ka lahaayeen xaakimka muslimkaa in la adeeco maalintaas unbay maantana ka leeyihin hadalkay ka lahaayeen qaraxinta iyo dhiigga muslimiinta in la daadiya inuu xaaraan yahay maalinta unbay maantana ka leeyihin hadalkay maalintaa ka lahaayeen masaa'ilkan badanaynu ka hadlayno unba maantana ay ka leeyihin wax isbedelay ma jiro takfiirka iyo gaalaysiinta gardarrada ah maalintaa waxay ka lahaayeen unbay maantana ka leeyihiin culimmada salafiyiintu wahaakada salafiyiintu saabiqan walaaxiqan kuwii hore jiray iyo kuwa maanta joogaaba isma badbedelaan waayo manhajkoodaa saabit oo meel keliyay ka wada cabbayaan maaha manaahij kala duwan oo mutanaaqid ah oo iska hor iyo daba imanaysa ama dacwaat alxisbiya fahiya mutalawinatun mutagayiratun laa tahbutu calaa xaal wamaa laha min qaraar laakiin dacawaadka xisbiga ah waa kuwo isbedbedelayo oo maalinba muuqaal iyo maalinba midab la imanaysa xaalad kuma sugna taariikhdooda eega mushkiladayna haysataa innaku waxaynu nahay mujtamaca soomaalidu ha u badnaadee ummadda kale waxbay akhridaa dadka soomaalidu waxay u badan yihiin gobol ay joogaanba waa abnaa'ulyowm maalintaa wixii joogunbaa loo sheegaya haye bay odhanayaan waaba taariikhda dib u eeg dhowr iyo sagaashankii cajalada dib u yar celi imise marxaladood bay soo mareen xarakaadkaas oo weliba qaarkood ay salafiyada sheegtaan oy ku andacoodaan taana waxa weeyaan waaqicaa noo kala markhaati kacayo maanta marka la yidhaha salafiyiintii baa yidhi yaa loo aqoonsadaa inay yidhaahdeen salafiyiintii saasay yidhaahdeen dee ictisaam lo odhan maayo waad garanaysaan taa idinka markhaatigeeda dadka magaaladaa furaysa salafiyiin marka la yidhaha cidda loo jeeda waa la garanaya dacwa salafiya iyagu dee magac bay leeyihin markii horena mid bay ka soo guureen wahaakadaa xarakaadka kale ee tabliiq iyo ikhwaan iyo cid walba leh waxaan markaa u jeedaa bal maraaxishii ay soo mareen ee midna aanay intay ummadda soo hor fadhiisteen uga cudurdaaranayna odhan qaladanu gallay ahayd bal idinku dib u soo eega laakiin shalay waan saxnaa maantana waan saxanahay berrina waan saxnaan doonaa uun dee adeerna geli kari mayso ila caqli baanu leenaho dadku ma aabbahayin qofku laba mid inuu wuxuu hore u galay ka toobadkeeno waa sax oo wax la yaqaano ila aladiina taabuu wa aslaxuu wabayanuu aniga iyo toobadkeen maaha qaar baa meelaha ka yidha ma iyagaanu u toobadkeenna may adeer annagaa noo toobadkeenni laakiin dadka intaad la hadasho waxaad tidhaahdaa ummaddii dabka lagu guray iyo dhiiggii la daadiyey iyo wixii dadka jihaad looga dhigay iyo wixii macaasi iyo masaawi la galay qalad bay ahayd oo waa ka soo noqonnay hadda nimanka gaaladu iyagoo gaalaa wax maal iyo tusaale loogu soo qaato maahe walkufru milla waaxida dembina waxa ugu filanba dee kufri iyo gaalnimo haddana yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum can alaakhirati hum haafiluun adduunyaday waxoogaa ka yaqaanaan iyaga mid ka mid ihi markuu waxgalo waxaad arkaysaa hadda waa gaal dadkii intuu soo hor fadhiisto odhanaya halla cafiyo waan qaldamee waxaa laga yaabaa inuu salaankii siyaasadda mar dambe soo fuulo bal kuwii muslimiintaa waxay galeen waxa loogu taag laayahay war dadka u cudurdaarto waxaad tidhaahdaan wixii aanu gallay qalad buu ahaa ila in laydinka siisan kari maayo shalay iyo maanta isku mid baanu nahay ilan fataawadiinni iyo aqwaashiinnii baa duuban oo la hayaa waxa weeye xaqiiqadu waxa ay tahay shalay ka maalin dimuqraadiyadda dadka waa lagu gaalaysiinayay maantana iyadii baa lagu jiraa mataa aslamati dimuqraadiya goormay shahaadada u qabteen dimuqraadiyadda oo islaamta sababtii shalay lagu tagfiirinayay maantana waraaqihii bay sanaadiiqda ku ridayaan waxa weeyaan haddii maalinta ay kuu martana aad qorigii buuxay un la soo kacdo maalinta ay mari weydana aad waxa weeyaan tidhaahda un sanduuqa maalinta kale aad tidhaahdo magacaasi wuu cambaaroobay kan kale aan u soo guurayaa dee adeer waxaasi socon kari maayo waxaa loo baahan yahay diintu waa mid magaceeda iyo manhajkeeda isma bedelo laakiin waxa isbedbedelaya waa waxa aan diinta ku salaysnayn xaqiiqadu waa sidaas run marka laysku sheegayan been laysku sheegan waa sidaas laakiin isbedbedelkaa waxa keenaya aan idiin sheegeen waa siyaasadda iyo kursidoonka bayxaani muxuu yidhi yaduuru maca azujaajati xayu daarat wayalbasu lisiyaasati alfa lubsin facinda alinjiliisi yucaddu minhum wa fii baariisa maxsuubun faransi wa cinda almuslimiina yucaddu minhum waya'hudu sahmahu min kulli khumsin waa kullu balaa waa wax walba wuxuu ka hadlaya siyaasaddu dhibaatada ay leedahay waxa uu yidhi waxa weeyaan zujaajadaa iyo quraaradaasuu la wareegaya meel alla meesha uu la wareegto oo siyaasadiibuu kun labis usoo xidhanaya hadduu ingiriiska la joogo iyaguu ka mid yahay bariis hadduu tagana iyagaa lagu xisaabinaya muslimiinta hadduu la joogana iyaguu haniimada la qaybsanaya meel waluu joogo cidda joogtuu la mid yahay rayxaani baa hore u sheegay shaacirkii kalena waxa uu yidhi ninkii isbadbedelayey isagoo fariin u diraya faman mubliqun cani alwajiha risaalatan wain kaanat laa tujdi ladayhi arasaa'ilu tamadhabta linucmaani bacda bni xambalin wadalika lama acwasadka almaaakilu wama اkhtarta qowla shaaficiyi diyaanatan walaakinamaa tabqi aladii huwa xaasilu wabacda qaliilin laa shaka anta saa'irun ila maalikin fandur ilaa man taqaa'ilu waxa uu yidhi war ninkii wajiih ee wejiyada badnaa yaa fariin iga gaadhsiinaya kollay waxba u tari mayse waxa uu yidhi tamadhabta linucmaani bacda bni xambalin xanafi baad noqotay adoo markii hore xambali ahaa wadalika lama acwasadka almaaakilu waa markii jeebku kaa madhay una diindoon maad ahayn wabacda waxa uu yidhi wama khtarta qowla shaaficiyi dayaanatan shaafici hadalkiisa umaa dooran diin ahaan walaakinamaa tabqi aladii huwa xaasilu laakiin waa kolba halkee dhadhama ay jirtaa wabacda qaliilin laa shaka anta saa'irun ilaa maalikin fandur ilaa man taqaa'ilu waxaa hubaala buu yidhi wax yar kadibna inaad maaliki noqon doonto ee bal hadda ka sii fiirso hadhow waxaad odhan doonto anuu taa xarakaadkan ku shabahay waxaan ugu shabahay shalay magac bay lahaayeen maanta magac bay leeyihiin berri mid kale u guurayaan dee mid maalin walba geediga meel bay u rarayaan xaqiiqadu markaa waxay tahay talawunku waa shanigooda xudayfana waxa uu ku yidhi ibnu mascuud markuu yidhi iyo dardaaran waxa uu yidhi waxa weeyi iyaaka watalawuna fi diini faina diin allahi waaxid war hooy iska ilaali isbadbedelka iyo midabada badan diinta dhexdeeda diinta alla waa mid oo isma bedeshe halkaa waxaynu ka garanaynaa dacwa salafiya sanadkeedu waa mutasil waana haabit ilaahay tabaaraka wa tacaala ayuu ka soo bilaabmay oo malakul jibriil u dhiibay oo nebi maxamed buu ku soo dejiyey oo saxaabadii baa ka xambaartay oo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin ilaa yowmina haada xataa yarit allahu alarda waman calayha sanadka dacwa salafiya maaha meel soke waa sanad mutasil oo ka soo bilaabmanaya min allahi rabbi alcaalamiin ilan waa waxii samaawiye sheekh makaawi waa muxaadare uu gebeley ka gala yidhi waryaa laandheeraa la sheegaa qabaa'ilkiiyo reeraha marka la sheegaye dacwad laandheeraha haddaad doonaysaan salafiyada qaata sheekh makaawi baa yidhi xafidahullah dadka waaweyn ee culimmada ah xikan baa laga xambaaraa dee nin meel soka siddeetan sano ku go'aya maxaad kaga dawaqi boqol sano aan dhaafayn nebi maxamed ku abtirsoo kor u kac hoose u soo noqon idan nimankaas talawun iyo isbedbedelkoodu waa badan yahi qisaan idinka warramaya mid nimankaa waaweyn ka mid ee ragga culimmada ee wax akhriyo weliba oo raggaa mukhaalifiinta ah ayaa wallaahi waxa dhacday waa qiso siday u dhacday aan u xaadirinayo dhowr iyo sagaashankii ninkaasi weli waa noolii walow shi'tu la samaytu haddaan doonana waan magacaabi lahaa laakiin laa usamiih ninkaas dhowr iyo sagaashankii annakoo mise jaamaca hor marayna ayaa maxamed xaaji ibraahim cigaal raximah llahu tacala raxmatan waasica madaxweynihii hore dhintay allah u naxariisto qabriga u nuuriye ayaanu soo hadal qaadnay markaasaa wuxuu yidhi alkaafir almulxid hadalkiisa iga daa gaalka mulxidka ah war ka daa baan idhi waa muslime ninkii sidaa ahaa waxa weeyaan dowladihii ha isbedelaan maalinba mid ha yimaado wakhtigii dowladda siraanyo dowladeennii hore siraanyo xafidahullah oo hogaamiyaha ka ahaa ama madaxweynaha ayaan arkay isagoo dee dhex ordayo hala deeco hala maqla leh ismacu waatiicu saa idhi war waa sidee cigaal iyo kani waa isku diinuune maxaa kana lagu maqlayaa kii horena waxa weeyaan aad ku tagfiirinaysa laakiin sababta haddaan idiin sheego xaqiiqada runtu way qadhaadhahay kaa horena waxbay ka waayeen kanna waxoogaa waxoogaa furasaa laga helay markaa sheekada takfiirku ma aha diini takfiir diini oo xaqa ma aha waa siyaasi marka ninka waxoogaa yar laga helana waa ismac waatic haddii wixii la rabay laga waayana waxa weeyaan kaafir murtadu isku rogaya waxa ka sii cajab badanood la yaabi doontaan wallaahi waxa dhacday masaajid baan fadhiya waan wayse qabaaya ninkii laftiisii markii cigaal dhintay raximahullah ee south africa inta laga soo qaaday meydkiisii berbere la keenay waxaad ogtihiin wakhtigaas dadkii waxgaradka iyo waayeelka iyo culimo iyo cuqaalba janaasada madaxweynaha waa la tegey anigu dadkii tagaan ahaa ee kusoo tukaday wasiirkii awqaaftae hore sheekh maxamuud awsuufi xafidahullah ayaana tukiyey oo waxa weyaan madaxweynaha meydkiisii ku tukaday ninkii lahaa alkaafir almulxid wallaahi safkii janaasadaan ku arkay markaasaan idhi oo talow noloshiisa wuu ku gaalaysiiye mageeridii kadib buu ku islaamuu tawxiidka ugu qabtay waayo marka qaacidadiisa loo eego dee makaafir baa lagu tukadaa waa alkaafir almulxid haddana janaasadii buu ku tukanaya wax kale ma aha waxyaabahan xarakaadka siyaasiga ah waa mujtamaca yaan lagaa garan yaan yani waxa weeyaan ka dhex muuqo ha ka maqnaan waa siyaasad berri shalayna wuu tagfiirinaya maantana hadduu dona amiir buu ka dhigaya xaqiiqadu waxa ay tahay ee, waxyaabahaasoo dhan waxa keenaya wax kale ma aha waxa keenaya waa kursigan iyo siyaasadana dadka tucmi wa tusim Si- siyaasadu dadka way indha tirtaa waanay dhaga tirtaa marka qofkii markuu kursi u muuqdo wuxuu shalay iyo maanta lahaa ma kala garanayaba ninka xasaan la yidhaha baa nimankan ka garhela aan idiin sheegay ninkaa khaarijigee nairobi jooga ayuunbaa ka garhelay wuxuu ku yidhi markii tafjiiraadkii iyo sheekadii iyo casharadii la wada dhigayay markii lagaga baxay wuxuu yidhi waryaada hooya nimankaasow ama si dhaba u toobad keenoo nimankii salafiyana xaal u geeya waxaad tidhahdaan war waanu qaldanayna raalli naga ahaada mar walba waa taanu ilahan waa daba dhilif waa caynkan waa gaala raac idinkaa naga saxsanaa ku dhow xaal u geeya oo si dhaba u toobad keenoo raganimo iska baadha ama dee adeer beenta naga daayiya baatilka waayo isagu weli halkii buu haystaa casharkii hore halkii buu la yuururaa khaariji ha noqdo laakiin waa ka dhiiran yahay nimankan kuwanise shalayna waxa weeyaan waa la dhiirigelinaya camaliyaadka tafjiiriga ah maantana waxa la leeyahay waa xaaraan waxaad is odhanaysaa talowma waxay xaaraan noqdeen markii dilku iyaga uu soo gaadhay ila ummadda soomaaliyeed waa la gaagaabiyey waa la yaryareeyey culamo iyo caamaba laakiin iyaga dhexdoodii baa laga bilaabay dee ma markaasuu xaaraan noqonaya markii horena xaaraan buu ahaa markaana xaaraan buu ahaa iminkana waa xaaraan oo dilka iyaga loo geystay raalli kama nihin kuwoodii lagu dilana allah u naxariisto laakiin de waa ayaan darro iyagu casharkeeda ay dhigeen laguna dabaqay waxa uu yihi malik ibnu anas imaamu daari lhijra lan yuslixa aakhira hadihi lumma ilaa bima aslaxa awalaha ummaddan aakhirkeeda hagaajin maayo cafwan waxaan ka booday alfaariqu alkhaamis wakhtiguna waa ina eryayaa waxba se mar haddaan majlis kale iga dambeyn waydan iska sabri maanta faariqa shanaad waa manhaju takhyiir manhajka wax bedelidda iyo waxa weeyaan in wax laga bedelo ummadda qaabka wax looga bedelayo manhajka loo marayo ayaa lagu kala duwan yahay salafiyiinta iyo khalafiyiinta iyo dacawaadka xisbiga ah waynu soo koobkoobaynaaye oo hadda wakhti badan ma haysanno inu ku sharaxnee waxay nagaga filan addacwatu salafiya tabda'u bitakyiiri alqaacidati laa bilqima dacwada salafiyadu isbeddelka iyo hagaajinta iyo islaaxa waxay ka bilowdaa qaacidada hoose iyo ummadda iyo mujtamaca iyo shacabka laakiin saqafka iyo qimada sare kama bilaabaan waayo hagaajintu xagga sare kama bilaabanto ee seeska guriga ayay ka bilaabantaa marka asaaskaasay salafiyiintu ka bilaabaan oo dadka dee waxay ka saxaan caqaa'idka waxay ku tawjiihiyaan tawxiidka iyo sunnada waxbay baraan waxay aaminsan yihiin hadalkii imaamu maalik uu yidhi lan yuslixa aakhira hadihi alumma ilaa ma aslaxa awalaha ummaddan aakhirkeeda hagaajin maayo awalkeedii wixii hagaajiye mooyaane ama lan yasluxa aakhiru hadihi alumma ilaa bimaa saluxa bihi awaluha labadaba waa loo dabdiyey ummaddan aakhirkeedu ku hagaagi maayo awalkii hore wuxuu ku hagaagi mooye wax kale واقرأوا إن شئتم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وحول هذا دونتان آيات أخرية آيات أخرية ilaahay ku tilmaamayo diinta inuu taam yeelon waxba ka dhinayno dhammaystahay famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakunu lyowma diina maalintaas waxaan diinahayni walle maanta diin noqon maayo yidhi maalik ibnu anas innaguna waxaynu leenahay wallaahi maalintii nebi moxamed aayaddaa lagu soo dejiyey waxaan diin mashruuca ahayn maanta diin noqon maayo si kasta dadku ay ugu dadaalaan diin inay ka dhigaaneen waxaa kaloo yidhi imaamu maalik أو كلما جاءنا رجل أجدل من, أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لجدل مركز أو نين ضد بدن أو مرن بدن أو أهل الكلام أو فلسفي إنه لي ما دم مرن ما وحي إنه كتقنا ملك الجبريل وحي يقول نبي محمد كسودة شيء أو نين كفلسفي جاء فلسفة إيه كلام كلي مدي هذا البدنانتا ما كان هذا الكيسين وقتقنا وحصور تقلب معه أيوه الإمام مالك waxau yidhi shaikhu lislaam ibnu taymiya wannaas laa yafsilu baynahum الniزaac ila kitaabu munazalu min aلsama waidaa ruduu ilaa cuquulihim falikulli waaxidi minhum caqlun dadka waxa kala saara uun kitaab samada laga soo dejiyey kaasunbaa kala bixin karaa oo marjic noqon karaa haddiise caqligooda loo celiyo dee nin walba caqli buu leeyahay walow ittabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat asamaawaatu waalard nin walba dee halkuu doonu u dhaqaaqi lahaa waxaa kaloo uu yidhi shaekhulislaam man faaraqa daliil dalla sabiil walaa daliila ila bima ja'a bihi rasuul ninka daliilka ka faaruqa waddadii xaq ahayd wuu ka ambaday daliilna kuma sugna nebi moxamed wuxuu la yimid mooye wax kale sala allahu calayhi wasalam salafiyiintu markaa dacwada waxay ka bilaabayaan bimaa bada'a allahu bihi warasuuluh alla iyo rasuulkiisa waxay ku bilaabeen oo ah tawxiidu rabbi alcaalamiin yaa qawmi icbudu allah maa lakum min ilaahin hayruh wma arsalnaa min qablika min rasuuli ila nuuxi ilayhi anahu laa ilaha ila ana facbuduun fatwxiidu rabi اlarbaab huwa qabla twxiid الصufuuf ilaahay subxaanahu wa tacaala in la keliyeeyo cibaadada loo barax tiraa ka horaysa dadka safkooda in la mideeyo la yidhaha dadka isku soo jiida waxaa ka horeeya tawxiid ullah haddii kale waxay noqonaysaa sida xarakaadku ay yidhaahdaan ila iyagu waa cudraadis oo waxay doorasho ku galaan bay doonayaane bidcatun tajmacunaa khayrun min sunnatin tufariqunaa qaarkood maxay u badheedheen oo ay yidhaahdeen bidcanna ururisoonna kulmisa ayaa noo dhaanta sunnana kala tuurtoona kala farqisa laakiin waxaa loogu jawaabayaa imaamu maalik sida imaamu albani calayhi raxmatullah sida laga soo wariyey inuu ku jawaabe uu yidhi ninkii khilaafka iyo furqaad wadaan salafiyiinta ku yidhi ayaa waxa uu yidhi annagu waxaan ugu baaqanaa dadka tawxiidka iyo sunnada fain kunta macnaa fahina alfurqa haddaad taa nagu waafaqsantoodna la mid tahay dee khilaafba ma jiro mee khilaafku wain lam takun macnaa fa anta almufariq haddaanad taa nagu raacsanayna adiga weeyaan ka mufariqee wax kala geynaya ee annaka maaha waayo annaku asalkii baanu baaqi ku nahay in xaq iyo baadilka la kala saarana waa sunnatu rasuul waayo xadiidkii bukhaari ku ansaxay xadiidka bukhaari ku sugan ee saxiixa rasuulku maxau yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkaas wuxuu ahaa wamuxammadun farqun bayna annaas waxaa kaloo loo dabdiyey wamuxammadun faraqa bayna annaas nebi muxamed waa mid dadka kala saaray oo kala soocaya ama dadka waa kala saaray maxaa looga jeedaa dee muwaxidkii iyo mushrigii buu kala saaray ilan laa yastawiyaani maala mubtadicii iyo sunnigii buu kala saaray kaafirkii iyo muuminkii buu kala saaray xaqi iyo baadilkii buu kala soocay oo u kala saaray wax isuwan oo wada socdaa ma jiraan xaq iyo baadilku waa kala soocan yihi walaalayaal laakiin dacawaadka xisbiga ah waxay takhyiirka ka bilaabaan min alqima xagga sare waxay yidhaahdaan war madaxweynaha ku bilaaba isaga haddaynu bedelno ummaddii way bedelmaysaa halkaasay ka bilaabayaan dariiqaday doonaan ha ku gaadhaan siyaasada ma silaax taa runteeda iyo markhaatigeeda haddaad doontana taariikhdooda dibu raac oo eeg waaqicooda iyo manaahijtooda faariqa lixaad addacwa asalafiya dacwatun calaniyatun daahira daahiruha wa baatinuhaa sawa fii jamiici alamaakini walasmaan waynu dedejinanaye dacwa salafiya waa dacwad muuqato oo kor iyo hooskal iyo laab isugu mid ah oon waxba u qarsoonayn qofka wax ka dhex doondoonaa wax kale ka heli maayo oon ahayn intaan halkaa idinka leeyahay intaasaa halkan aanu ka leenahay oo macadka aanu ka leenahay oo shaarica aanu ka leenahay oo meel walba aanu ka leenahay waxba noogama hooseeyaan wax kale haddaad doondoonto heli mayse laakiin dacawaadka kale lahaa daahirun wa baatin daahir iyo baatin bay leeyihin daahirku waa inta dadka la maqashiiyo masaajidada laga akhriyo baatinkuna waa inta qolalka hoose ee siriga ah dadka loogu sheego ee loogu diyaargaroobayo dee ajandaha iyo ujeedooyinka ay leeyihiin siyaasiga ah oo dee liqaa'aad siri ah iyo ijtimaacaad siriya ayaa ay leeyihiin addacawaat alxisbiya waxa weeyaan waa dacawaad ku qotoma oo ku waxa weeyaan sanadkooda ugu weyn uu yahay siriyaadka ma waxaad u malaynaysaan masaa'ibka ummadda soo maray in si babliga loogu sheegay guri hoostii baa lagu taqriirinayay ummadda waxa weeyaan dhiigooda la daadinayo awlaadda muslimiinta ee dabka loo dirayo waxama dadka hortooda laga sheegaa nin walba uu iska qaban lahaa hoos baa laysugu sheegaa dhegta laysku saaraya marka waa dacwad siri ah oo aan calani ahayn taasaa takfiirka iyo tafjiirkuba ka dhashay faariqa toddobaad alkhawdu fi lfitan waan soo koobaya oo waan ishaarayaa une fitanka la dhex gelaye la dhex dhumbanayo ee la dhex dabaalanayo ahlu sunnaha salafiyiinta ayaadiihim baydaa min dimaa'i lmuslimiin walilahi alxamdu walminna ilaahay baan ugu mahadnaqayaa gacmaha salafiyiintu waa ka saafiyo way ka cad yihiin dhiigga muslimiinta meel kaleba intaana tegin caalamulislaami wax badan baa ka dhacay laakiin waddanka soomaaliyeed meel kaleba intaana tegin markii dowladdii hore dhacday fitan badan baa dhacay kuwa qabaa'il kuwo waxa weeyaan magac diineed loo huwinayo wax badan baa dhacay waxaa salafiyiintu waxay lahaayeen war waa fitna ka fogaada kunuu axlaasa buyuutikum qori ha qaadina laakiin waxa weeyaan axzaabta iyo nimanka xisbiyiinta way dhex galeen oo aad bay weliba ugu milmeen gaf badan baanay ummadda ka galeen ka daaya markii aanu lahaynna waxay lahaayeen kuwanaa jihaadka diidan suufiyada soo garan maysaan marka la yidhaahdo mawliidku iska daayo waa bidci salligay diidan inay odhan jireen kuwana waxay odhan jireen marka la yidhahdo war waxani waa baadile dhiiga muslimiinta ha daadinina bale waa kuwa kuwii jihaadka diidanaayay oo jihaadku mee marka waxa weeyaan ummadda islaamka lagu gumaadaya jihaada marka masaajidada laysku hor sugayo ee ninkii tukanaya mooye cid kaleba lala tegi waaye markaasaa jihaada xaqiiqatan dagaaladii fitnada iyo wax fara badan oo fitan oo wadanka ka dhacay qayb weyn bay ka ahaayeen ilaa haddana lagama hayo ummadda inay ka raalligeliyaan oo yidhahdaan war wixii dhacay qalad buu ahaaye waanu ka toobad keennay alla ilaahay kuwa noocaasee hormoodka ugu ahaa ee awlaadda muslimiinka muslimiinta waxaan jihaad ahayn ku hogaaminayey waxay istaahilaan in waxa weeyaan cinda xaddihim la joojiyo la yidhaahdo ubadkii muslimiinta ayaa magtoodii laydinka rabaa eed baadilka ku layseen maxkamad in la soo taagay istaahilaan waayo lagama hayo weli intay si babliga u hadleen inay yidhaahdaan nasaamaxa waanu khaldanee waxaanu gallayna ilaahayna waanu uga toobad keennay ummadduna ha naga cafiso lagama hayo waxa faariqa sideedaad uu yahay alkhuruuju cala alxukaam xukaamta muslimiinta in lagu baxo af iyo adinba oo mudaaharaad la sameeyo waxaad ogtihiin mudaaharaadii wadamada carbeed ka dhacay beriga dhoweyd ee wadamo muslimiinoo badan ay ku burbureen ay ku baaba'een ilaa haddana fitankoodii ay taagan yihiin qaar badan oo ka mid ah ayaa maalmihii ugu horraysay ila iyagu waxay eegayaan un talow halkay ka dhowdahay qaar badan baa barakeeyey oo hambeliyeeyoo ka hadlay oo yidhi wakatuqaadii ayaa la tuuraya maxaa taaqi la tuuri ummaddii islaamkaa dhiigoodii daatay hantidoodii baa la boobay qaxootay noqdeen waa taa maanta wadamadii carbeed wixii ka dhacay ilaa maanta dhibaatadeeda ay taagantay maxaa laga dheefay iyaguna mar alla markay bilaabantay qaar badan baa madaxa la soo kacay ilaahay bay naga badbaadiyey halkanaabay ka bilaabi gaadheen waayo qofku markuu barakeeyo balaayada waddan kale ka jirta dee waxba kuma aha kanna hadday u suurto gashay inuu sameeyo ila waa ictiqaad qalbiga ku qarsoon alkhuruuju cala alxaakim almuslim waa xaaraan waxaana layna amray in lagu sabro waxay yidhaahdaan dee xaakimka loo jeedaa waa madaxdii hore ee caynkan ahayd ee cadliga ahayd ee kanow keer maya xaakimka ku sabir lagu yidhi kuwaasi rag hormooday ahaayeenoo cidi lama yani midahoo cid la barbargi karaa ma jiro kuwii hore eh laakiin xaakimka nusuusta ay ku sabir tidhi ka cadliga ku sugani dee kuba dhibi maayo waa daalinkii ku dhibayey ee xaqaaga qaadanayay laga yaabo inuu dhiiggaaga daadiyo ayaa lagu lahaa u dulqaado oo xadiidka saxiixa fi saxiix muslim ku sugan nebigu muxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ismac waatic wain daraba dahrak wa akhada maalak maqal oo ateec xataa dhabarkaaga ha garaaco maalkaaga ha qaato maarkasa maxaad odhanayd ku jawaabi waa daalinkaa ku dulmeeya ka lagu leeyahay u dulqaado ha ku bixin ee muslimka ah shardi adag baa lagu xidhay oo saxaabada nebigu muxuu kula dardaarmo uu ku yidhi maxaa yidhaha waa laa nunaasica alamra ahlah waxaa nebigu nagula dardaarmay amarka ehelkiisa inaanaan ku qabsan ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan inaad aragtaan gaalnimo cad oo bawaaxa oon shaki lahayn oon madmadow ku jirin oo ilaahay agtiisana xujo cad aad uga haysataan mooye weliba markaa gaalnimadu ku caddaato culimmadu maxay u dhigeen dee fattaqullaha ma stadactu alistidaaca soo maaha haddaanad karaynba inaad ku baxdo ood baddasho xataa hadduu gaaloobay waad sabraysaa ilaa intaad awood helayso oo xataa kaafirka ku bixidiisa ayaa shuruud leh alqudra waalistidaaca ilaa haddii kale gan baa lagaa siinay islaamkuna dee qariska tuur iyo tacasuf ma aha ee xikmad buu ku socdaa xeel dheer laakiin ka muslimkaee daalinka ah u adkaysaa lagu yidhi laakina alxisbiyuun iyagu khuruujka waxay u taqriiriyaan imaa siran aw jahran kor ama hoos oo hadday munaasabadi u soo marto biyo uma ka banayaan qaarkooda ugu waaweyn baa laga sheegay burco intay ka hadleen inay yidhaahdeen iyagoo hadda madaxdii la hadlaya maanta waxa weeyaan waanu idin taageeraynaa laakiin maalinta shacabku idinku koocaana idiin lisi mayno mid kibaartooda ka mid a laga hayaa aana idinli samayna haddii shacabku idinku kaco laakiin salafiyiintu waxay odhanayaan shacabku hadduu idinku kaco ka fadhiistaanu leenahay waayo sharcigaa sidaa ina amraya inaan lagu kicin madaxda muslimiinta haddii kale fawdaa dhacsiya fitno laakiin waxaan idiin sheegayaa labada daaco inay kala duwan yihiin aacatu salafiyiin waa aacatun caqadiya laakiin aacatu xisbiyiin waa aacatun siyaasiya aacada ay salafiyiintu adeecaan madaxdoodu waa aaco caqadi oo caqiidada ahlu sunnaha ku salaysan oo hadday xaqooda ka helaan faalxamdu lilah madaxda hadday xaqooda ka waayaanna fahum yu'adduuna aladii lahum wayas'aluuna allaha aladii lahum waxa weeyi yu'adduuna aladii calayhim wayas'aluuna allaha aladii lahum waxay gudanayaan maa calayhim xilka saaran way gudanayaan waxa ka maqanna ilaahay bay weydiisanayaan kuna kici maayaan oo ku bixi maayaan marka waa daaca caqadiya ama xaqaaga hel ama ha helin laakiin xisbiyiinta daacadoodu waa siyaasiyo maalintay isku fiican yihiinna ismac waatic war amiirka adeeco ha ku bixin maalintay iska hor yimaadaanna waxa weeyaan waa ku boobay oo ku baxa yacni waa daaca siyaasiya ilaa haddii kale maxaad ku fasiraysaa marna in la takfiiriyo marna in lagu baxo marna in la yidhaa ilaaliya maxaad ku fasiraysaa walaalayaal xaqiiqadu waxa ay tahay in loo baahan yahay in si fiican loo fahmo la kala ogaado fawaariqda u dhexeeya addacwa salafiya iyo dacawaadka kale waxaanse ku soo koobayaa iyadoo wakhti yar uu harsan yahay oo intaa yar inuu qof malaha ku weysaysan karun ay tahay waxaan hadalkayga ku soo ururinaya dacwada salafiyadu waa dharaar cad hadh cad weeyaan oo dharaar waxa weeyaan xalaal dharaar baa la qashaa laakiin dacawaadka kale waa sirri oo waxbaa ku qarsoon xaq iyo baatilkuna kuwa siman ma aha ee waa kala soocan yihiin ee waxa weeyaan tawjiihaadka culimmadiinna waaweyn ee waxaan soo marayna qaata manhajka salafigaana dhab u fahma turahaadka iyo awhaamta meelaha lala socdana yay idin dagin oo ha ku dagmina wafaqa allahu ljamiic lima yuxibu wayardaa wasala allahuma waslama cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi waslem walxamdu lilaahi awala waakhira